أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alcamaal ku soo dhowaada warkeenna duhurnimo waa maalin arbaco ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay kowda bisha tobanaad ee shawaal sannadda kun afar boqolshaniyo afartanka hijiri qodobbada wararkeenna waxaa ka mid ah xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maanta munaasabadda ciidulfidriga awgeed hambalyo iyo tahniyad u dirtay muslimiinta ku nool guud ahaan caalamka sidoo kale warkeenna intiisa badan maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa sida loogu ciiday wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya ku soo dhowaada mar kale warkeenna duhurnimo xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa munaasabadda ciidulfidriga awgeed hambalyo iyo tahniyad u dirtay muslimiinta ku nool guud ahaan caalamka faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegayaa walaalkeen ismaaciil salaad afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa jeediyey kelimad ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ugu horrayntii sheekha ayaa hambalyo iyo tahniyad ku aadan munaasabadda ciidda u diray muslimiinta si guud si gaar ahaaneed shacabka soomaaliyeeda ugu horrayn waxaan ummadda muslimka ah iyo daliicadeeda mujaahidiinta ah ugu tahniyadaynaynaa munaasabadda ciidulfidri mubaarak kun afar boqol shan iyo afartan hijri waxaan leennahay taqabbal allaahu minna wa minkum saalixa alacmaal allah subxaanahu wa tacaala ha naga aqbalo soonkii qiyaamkii qur'aan akhriskii ducadii iyo cibaadaadkii aan soo gudannay bisha ramadaan waxaan allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu dhammaanteen naga aqbalo acmaashii aan soo qabannay noona dembi dhaafo khayrka iyo fadliga ramadaankana uusan naga qadin allahna subxaanahu wa tacaala uu nagu daro kuwa uu naarta ka xoreeyey sheekh cali dheere ayaa sheegay in ciidan ay timid xilli muslimiintu ay ku sugan yihiin xaalad murugo leh isagoo si gaara u soo qaatay xasuuqa yahuudda ay u geysanayaan walaalihiinna muslimiinta reer khazaa ciidani waxay timid xilli ay ummadda muslimka ah ay ku sugan tahay wadci murugo ku dheehan iyo waaqici qaraar oo leh tiiraanyo aan taariikhdeeda horay u soo marinin waxay ku soo beegantay xilli in ka badan soddon iyo laba kun oo muslimiina lagu xaswaqay qasa in ka badan shan iyo toddobaatan kunna ay dhaawaca yihiin badankoodna wax lagu daaweeyo la la'yahay ku dhowaad saddex milyan oo muslimiin ahna oo aaminiin ku ahaa dhulkoodana la barakiciyey gaajo gantaalo iyo gumaynna loo horseeday haddii aannu eegno mandiqaddan aan ku noolnahay ee bariga afrika waxay ciiddani ku soo beegantay xilli nasaarada xabashida ay xoog ku qaadatay qayb ka mid ah baddeenna ciidamo fara badan oo gumaysi cusub ahna ka soo gudbisay xadbeenaadka waxay ku soo beegantay xilli gumaystaha ku soo duulay dalka uu kordhiyey duqaymaha ka dhanka ah maatada ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya cid kala xisaabtanaysaana aysan jirin waxay ku soo beegantay xilli saliibiyiinta ay taladii dalka u gacan geliyeen camiilkii ugu xumaa ugu liitay taariikhda kaas oo dalka iyo dadkaba u horseeday colaad fakhri iyo dhulboob isagoo diintii dalkii iyo dadnimadiiba dhaafsaday sandareeto yar oo liidata afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in muslimiinta reer falastiin ay hadda la kulmayaan cadaawaddii ugu darnayd oo uga imaanaysa yahuuddaha haddii aan ku hormarno wadciga burugaysan ee ka taagan dhulka barakaysan ee baytulmaqdis walaalaheenna muslimiinta ee reer falastiin waxay sannadkan la noolaadeen cadaawaddii ugu xumayd ee ay kala kulmeen yuhuudda iyo nasaarada tan iyo markii dhulkooda la ixtilaalay waxayna si camaliha u arkeen inta ay leeg tahay cadaawadda gaalada ee wallah subxaanahu wa tacaala in badan qur-aankiisa noogu sheegay qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa yarqubuuna fii muuminin ilan walaa dimma wa ulaa'ika hum almuctaduun inkastoo ay musiibadu ahayd mid argagax badan oo qalbiyadu la gubanayaan haddana wuxuu duulaankii qasa ahaa miduu allah subxaanahu wa tacaala ku kala caddeeyey xaqa iyo baadilka oo noogu ishaaray halka uu naga jiro xalka lagu difaacayo xuquuqda muslimiinta mustadcafiinta ah laguna soo celin karo muqadasaadkooda iyo masjidka barakaysan ee muddada qarniga ah maqan xilli dawaaqiidda lagu salliday caalamka islaamka iyo culamaasuuga ummadda baadiyeeyey ay maskaxda dhallinyarada iyo aqoonyahanka ummadda ka dhaadhiciyeen in la kala sooco siyaasadda dowladnimo iyo diinta diintana dhabarka laga xooro waxaan dhanka kale duulaanka qaso ku aragnay halka ay madaxda reer galbeedka iyo siyaasiyiintoodu ka joogaan mowqifka ah kala soocidda diinta iyo siyaasadda iyo sida ay isugu wataan siyaasaddooda iyo gaalnimadooda waxaan aragnay adduunka oo idinana nala arkay madaxda yuhuudda iyo nasaarada oo isugu hambalyaynaya gumaadka carruurta iyo hooyooyinka tabaalaysan ee reer qasa waxaan aragnay adduunka oo idina nala arkay gantaallada culus ee lagu xasuuqayo muslimiinta gasa oo si calan ah looga soo dejinayo garoommada iyo dekadaha madal rasmi ahna lagu kala qaadanayo waxaannu aragnay adduunka oo idina nala arkay garoommada diyaaradaha ee talaabiib oo ay buuxdhaafiyeen dhiigicabyada isugu hambalyaynayey gumaadka maatida muslimiinta sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in mujaahidiinta soomaaliya ay ka xanuunsanayaan dhibaatada iyo gumaadka yahuuddu ay u geysanayaan walaalaheena reer falastiin waxaana uu intaasu ku daray sheekha inaysan ka gaabin doonin mujaahidiinta u hiilinta iyo u nusraynta walaalahooda reer falastiin waxaan ku leenahay ehladeenna muslimiinta ee reer falastiin ee dhibaatadu ka soo gaartay cudwaanka yuhuudda iyo nasaarada allah subxaanahu wa tacaala musiibadiinna ha idinka ajir siiyo badiil ka khayr badan ha idinka beddel siiyo waan idinla xanuunsanaynaa dhibaatadiinnuna waa dhibaatadeenna in sha allahu kama gaabin doonno wixii aan awoodno inaan idinkugu hiilinno ogaadana melihin haddaan muslimiinta nahay meel kale oo aan u cararno gurmad iyo hiilna aannu weyddiisanno oo aan allah ka ahayn subxaanahu wa tacaala sidaas daraaddeed aan allah isku xirno kitaabka iyo sunnaha aan goosdambeedka ku qabsanno iska diidno wax kasta oo khilaafsan ku dhaqanka shariicada raxmaanka sida dimuquraadiyadda shuuciyada calmaaniyada iyo wixii la mida iyo ciddii noogu yeeraysaba dhinaca kale sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa ka hadlay muddadii labada sano ahayd xilka madaxtinimo ee kooxda riddada uu hayay murtad xasan gurguurte iyo tallaabooyinkii guracnaa ee uu ku kacay murtadkan xasan gurguurte ayaa noqday mid ka liita dabadhilifyadii isaga ka horreeyey ma xeeriyo diin dal iyo dadnimo toona kamana nabadgelinnin awoowayaashiinnii gumaystaha la soo jihaaday halgankoodiina ku tilmaamay dagaallo xun oo qalad ahaa muddadii hore ee xukunkiisa waa ninkii nasaarada etoobiya u hibeeyey jigjiga kuna tilmaamay magaalo ay xabashidu leedahay maantana markii uu ku soo noqday xukunka xukuumadda riddada waxaa tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday ay noqdeen inuu cilaaqo la samaystay maamulka yuhuudda una aqoonsado maamul xaq u leh falastiin xasan gurguurte labada sano ee uu majaraha u hayo maamulka riddada wuxuu ku qaatay la dagaalanka shareecada allah iyo boobka iyo bililiqada hantida muslimiinta hadday tahay hanti guud iyo mid gaar ah labadaba wuxuu albaabadii dalka u furay shirkado iyo ururo dheefdoon ah oo uu u saxiixay khayraadkii iyo hantidii ummadda dhul bad iyo hawo intaba meel uusan xalaashin ma leh wuxuu khayraadkii iyo hantidii ummadda u gacan geliyey maraykanka turkiga imaaraadka etoobiya ugandha masar iyo kuwo la mida waxaa intaas sii dheer inuu dalka u furay ururada iyo hay-adaha gaalada ee macaashdoonka ah kuwaas oo iyagoo ku gabanaya hagaajinta nidaamka dhaqaale ee dalka iyo barnaamijka loogu magac daray dayn cafinta loo saxiixay heshiisyo halis ah oo mustaqbalka khatar ku keenaya dhaqaalaha waddanka i m fta bangiga adduunka iyo waxa loogu yeedho suuqa bariga afrika ayaa murtadkan ka helay fursado ay ku meel marin karaan admaacdii dhaqaale ee ay weligood ku taamayeen
ugu dambayntii kelimadda afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hambalyo iyo bogaadin loogu diray geesiyada mujaahidiinta ee hortaagan cadowga waxaana uu shiiqu ugu baaqay inay sii kordhiyaan halgankooda ka dhanka ah saliibiyiinta iyo murtadiinta ah ugu dambayn waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa geesiyaasha tawxiidka hoggaan iyo ciidanba ee u babac dhigay gulufka cadowga shareecadla dirirka ah ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ee uu allah subxaanah wa tacaala ribaadkooda iyo jihaadkooda ku fashiliyey xamalaadkii ka dhanka ahaa shareecada islaamka dagaalka iyo dirirta aad kala hor tagteen xasan murtad iyo xulufadiisu ma ahayn keliya mid aad ku difaacayseen daarta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada allah balse wuxuu ahaa mid aad ku hor istaagayseen sharta murtadkan iyo nidaamkiisa oo noolaha oo dhan halis ku ah allah subxaanahu wa tacaala tala saarta marxaladda soo socotana heegan uu ahaada hadafkii aad u soo baxdeen ee ahaa hirgelinta shareecada allah laabta ku haya cadowga shareecada islaamkana wax naxariis ah iyo turaal ah ha u muujinina iminka aan eegno sida wilaayaadka islaamiga ah loogu ciiday aan ku horrayno degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe walaalkeen cismaan axmed dhubow ayaa nooga warramaya
waa fagaaraha macalin aadan xaashi ee magaalada jilib halkaas oo maanta salaada ciidulfidrigu ay ku tukanayaan kumanaan muslimiin ah musallaha oo maalmihii lasoo dhaafay uu ka socday diyaargarow aad u xoogan hayaa maanta waxaa isugu yimid muslimiin aad u fara badan oo reer jilib ah iyo sidoo kale deegaanada hoostaga marka laga hadlayo magaalada waxaa laga dareemayey mashquul iyo zaxmad aad u fara badan maamulka islaamiga ah ee magaalada jilib ayaana wadooyinka u kala saaray dadka iyo gaadiidka waxaana gaaf wareegayey ciidanka xisbada oo kala hagayey dadka iyo gaadiidka si loo ilaaliyo isku dhacyada si lamid ah maamulka islaamiga ah ayaa horey dadka ugu cilaamiyey wakhtiga la tukanayo salaada iyadoona salaada kadib halkaasi laga jeediyey kalimaad kala duwan sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa musallaha macalin aadan kula hadlay dadkii fagaaraha soo xaadiray waaliga ayaana muslimiinta ugu tahniyadeeyey munaasabadda ciidda wuxuuna intaas kadib si dareen le ugu hadlay xaaladda murugaysan ee ka jirta magaalada khaza insha allahu tacaala farxaddan caam ahaan muslimiinta oo dhan ayaan ugu hambalyeynaynaa si gaara insha allahu tacaala waxaan hambalyo gaara u dirayaa shacbiga muslimiinta ah ee ku nool wilaayaadka islaamka hoostiisa ku nool waxaan leeyahay allah idinka aqbalo soonkiinnii iyo cibaadaadkiinnii maalinkan ciidda iyo takbiirta aada qaadayseenna ilaahay subxaana wa tacaala idinka aqbalo maanta waan faraxsanahay farxad ciidiya inoo tahay aad ayaan u faraxsanahay ilaahay amnina wuuna siiyey roobna wuuna siiyey nabadgelyo iyo amni istiqraar ayaan ku ciidaynaa laakiin gobol jirkeenna ka mid ah yaa maanta waxay ku ciidayaan dhiigoodaoo qubanaya guryahoodoo dumay hantidoodoo baaba'day carruuro yaryaroo waalidkoodii waayey waalid carruurahoodii waayey imtixaan bani aadan ku dhici lahaa kii ugu weynaaya walaalaheen falastiin maanta haysta shacbiga walaalaheenee reer falastiin waa la damqanaynaa insha allahu tacaala xanuunka haya annagana wuuna hayaa waa siduu nebigu inoo sheegay xadiisku hadda sheekhu akhrinaye muslimiintu waa isku jasad kamatali jasad ilwaaxid wey xubin ka mid a hadday xanuunsato xubnaha kale oo dhanba tadaaca lahu saa'ir aljasadi bisahri waalxuma intii lagu sugnaa musallaha waxaa dadka la hadlay sheekh aadan sunne wuxuuna si gaara kaga hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee ahliyada mujaahidiintu ay fuliyeen bishii lasoo dhaafay ee ramadaan waan daawannay waan dhegaysanay mujaahidiinta ribaadka ku jira iyo salaada iyo qur'aanka iyo tahajudka bisha ramadaan luqmad xalaala caysh nafsibigu wuxuu ku imanayaa markaa fadliga ilaahay dabadii kubka daahirka ah iyo saacidka ah markaa xambaarsan qoriga afku dablaha ah ee holac uu ka soo dhacayo ee habeenkiina sujuudsan waa inaynaan magaalooyinkana ku dayicin rag iyo dumar wuxuu la soo beegsaday ayaamo nasrigu isdaba joog yahay kuwii hore dabadood caad daaru nicma busley baarka balcad kuwo kaloo badan wax badan baa baraarugii buunka loo tumaye wax badan bay tala boqolo burus ka yeeleene wax badan bay xaq buyuura baalka marayeene wax badan bay bulshadaan barakac geysteene wax badan bay dhaqanbi iyo dumar baroorteene wax badan bay halbowlaha beegsadeen halise wax badan bay maatiyo agoon balashanaayeene wax badan bay barbaartii arliga baga u laayeene wax badan bay gumaystahan nagu buteeyeen birtaa laga aslo rag baa baalcadda u qaaday banaadiqniman baa la dhacay jug iyo baasuuke waase loo bogay jihaadkay ugu badheedheene
warbaahinta islaamiga ah ee alandalus ayaa codbaahiyaheeda la dhex martay dadweynihii ku sugnaa fagaaraha iyagoo cabirayay dareenkooda ku aadan walaalaheena reer filistiin taqaballaahu minaa waminkum saalix alacmaal sidoo kale xaggee ku sugan tahay tadmiir jilib gaar ahaan fagaaraha macleedana ashacirow waxay sheegtaa khaza mantaqaanaa magaalada khaza haa filistiinka dhibaatada yahuud ay ku hayaan waa gartay muslimiinta allaha guulee ilaahay nasr allah sii muqaawamanta filistiinna ilaahay guul ha sii yahuudna waxaan leeyahay bilaash ayaa muslimiinta u duqaynaysiin yahuudda waxaan leenahay sanadur bilaadi ciid wanaagsan oo waxnaan leenahay farxad badan si ay kula socoto nidaamka oo macnaha maamulka tan kale waxaan u sheegaynaa adduunku aniga ciid iyo barwaaqo inaan joogno iyo gaalo iyo gaalla jireen haddaba ha arkaan atneer ha ka arkaan haddii ilaahay ii ku idmaayo walaalahayna maanta falastiin wax ku socda runtii ma aha waxday dareenku ogolaanaya in laga hadlo ma aha waa wax hadday qalbigu soo qaatana qalbigu uu gariiraayo ishuna ay ilmaynayso walaalaheenna wallaahi maanta waxay istaahilaan inaan naf haddaysan maanta xaajiz iyo wax naga hortaagan iyo caajis aysan ahaan lahayn wallaahi walaalaheenna nafteenaan u huri lahayn waa markii koowaad oo aan maarata aan jilib magaalada aan ku soo ciido waxaan kaga imaaday meel fog ilaa muqdisho anoo soo ciid doontay maaragtay wilaayada jibada dhexe ee jilib marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin aad baan ugu faraxsanay ciid noocan aan ciido weligay maana ciidin waa ciid igu horraysa oo noocan oo kale aan ciido alxamdulilah rabbi waxay ka dhigan tahay yani taariikh aad u weyn bay ka dhigan tahay ani ahaanteyda alxamdulilah nabad iyo farxad iyo barwaaqaanu ku ciidnay bashbash roob nimco ummadda isugu soo baxday meesha ilaahay unbaa subxaana wa tacaala koobi kara fadnaantada rag iyo dumar aad iyo aad waxaan uga murugsannahay walaalahayaga qasa oo muslimiina oo garabka yaga ah oo murugada haysataa ay tahay aannu ka murugaysannahay in cadow ilaahay isugu tegay oo laynayo ciid mubaarak waxaan ku iidnay farxad iyo bashbash iyo barwaaqo alxamdu alshukru nabad iyo bishaare iyo barwaaqaan ku iidaysana shadaan isaan lamida ilaahay aan ka rajaynayna mar walba cadaawadana haysana allah naga celiyo walaalaheena meeshay joogaanba allah darajeeyo gacana way inoogu gargaarayaan gacana way ku jihaatimhayaan maasha allah tabaarak meeshaad joogtay allah idiin barakeeyo si wanaagsan ayaan u ciidnay waxaana ku ciidnay degmada jilib fagaaraha macalilaadan xaashiciro ilaahay ayaa ku mahadsan nicmadan nicmatu rabbi aana la soo koobi kara ilaahayna siiyey taqabbal allahu minna wa minkum saalih alacmaal ciid wanaagsan wanaagsan oo wacan waxaan ku sugannahay garoonka aadan xaashi ceerow aad iyo aad ayaan u ciidnay masallaha ayaan ku sugannahay idaacadda islaamiga ah ee alandalus ayaa galabta baahin doonto barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay fagaaraha macalin aadan kaas oo ku saabsan dareenka dadweynaha ku nool magaalada jilib iyo xaaladda murugaysan ee walaalaheen reer filistiin iminkan aan eegno degmada bu'aale ee isla wilaayada jubbada dhexe waxaanay nooga soo warramay walaalkeen cabdulwahaab bukhaari degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa maanta looga ciiday si la mid ah wilaayaadka islaamiga iyo guud ahaan caalamka islaamka waxaana bulshada muslimiinta ah ee reer bu'aale ay soo buuxdhaafiyeen fagaaraha weyn ee sheekh maxamed dulyadeen taqabalahullaah si ay halkaasi ugu ogaan labada ragco ee salaada ciidulfitri almubaarak muddo wax takbiirta la qaado ugu dambayntii waxaa la galay salaadii allahu akbar الله أكبر الله أكبر
markii salaada laga baxay ayaa fagaaraha laga akhriyey khudbadda ciidulfitri almubaarak ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan ثم وقعت الواقعة وما أدراك ما الواقعة طوفان الأقصى والفاجعة من هول الموقف حتى كاد تخرج من محاجرها فلم يكن في حسبان أحد أن قيامة اليهود قد قامت إلا عندما طار الفلسطيني في شراعه فحض عن سكناتهم كطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول واها لذلك اليوم ثم واها واها qaar ka mid a dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe ayaa idaacadda islaamiga andalus uga warramay dareenkooda ku aadan maalinkan ciidda ah walaal maanta si fiican baan u ciidnay ilaahay baa mahad ku leh ilaahay baana ku mahadsan ciid wanaagsan baanu leenahay ummadda islaamka meel ay joogaan dhammaantood ciid wanaagsan baanu leenahay si fiican baan u ciidnay insha allahu ciidan ciiddeedana nabad allah nagu gaarsi aanu leenahay biidnillaahi alkariim insha allahu raxmaan insha allahu ciid wanaagsan baanu leenahay ciid wanaagsan waxaan ku iidnayey maanta si farxad ah waxaan ku iidnayey fagaarihii weyne caanka maxamed ulyadeen alxamdulilaahi taqabal allahu mina waminkum saalixu alacmaal dhammaan waxaan farxad iyo reynreyn u rajaynayaa muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta ku nool walaayooyinka islaamiga murugna waxaan la qaybsanaynaa insha allahu tacaala codeer aan ugu sheegayaa walaalaheen falastiin waxaa soo baxay dad oo ilaahay subxaana wa tacaala la garanayo dadka waa dad aad u fara badan oo shacairta islaamka ka muuqata oo maxaa la yidhaha usoo diyaargaroobey oo labisyo kala duwan kala wata oo maxaa la yidhaahdaa salaaday usoo diyaargaroobeen carruurta yaryaraadoo labisan oo hubkooda sita oo maxaa la yidhahdaa ciidamada iyaga isdhexyaacayo ayna u diyaargaroobeen ilaahay subxaana wa tacaala siday u gutaan cibaadooyinkiisii kadibna maxaa la yidhahdaa walaalahoodii muslimiinta ah farhad la qaybsadaan taasaan halkaas un taagannahay ilaahayna waana waafajiyey ilaahayna u maxdinaynaa bismillahi alxamdulilah alhamdulilah wasalaatu wasalamu ala rasuul magaceedu waa abuu muscab jooga degmadan bu'aale ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal insha allahu halkan ciid mubaarak halkan waxaan ku ciidnay ciid ulfidri banaanka shareecada ee sheekh maxamed duluddeen taqabal allahu shahaada insha allahu maalmihii lasoo dhaafay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu nagu manaystay ramadaan siyaam iyo weliba qaboob iyo raxmadda ilaahi subxana wa taala noo da'day insha allahu halkan farxadda aan ka qayb qaadayna insha allahu waxaan sidoo kale insha allahu aan murugta la qaybsanayna walaalaheena reer falastiin ee yuhuud ay gumaysanaysay ilaahi subxaanahu wa tacaala ha sugo taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal aa yeelana insha allah wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka islaamka waxaa maanta ay ka wada siman yihiin u dabaaldegidda maalinkan weyn xilli dadka muslimiinta ah ay maanka ku hayaan xasuuqa ay yuhuudda ku hayaan muslimiinta reer falastiin ee ku dhaqan magaalada khaza haatanna degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose walaalkeen aboayman oo halkaas ku sugan ayaa ka soo warramay الله أكبر الله أكبر الله أكبر halkani waa musallaha shahiidu dacwa sheekh cabdiraxmaan xudayfa taqabbalahu allah waxaa ku sugan boqolaal ka mid ah bulshada degmada jamaame iyo deegaanada hoos yimaada saaxadan ayaa si weyn loogu maamuusay munaasabadda ciidulfidriga muuqaalka guudna wuxuu ahaa shicaaraadka islaamiga wejiyo ay farxadii haraysay iyo quruxda dharkii ay wada xirnaayeen dhammaan muslimiintii soo xaadirtay fagaaraha sheekh xudayfa aragtida aan dareemaya waxay ahayd in labada maalmood ay ciidda islaamka ay yihiin maalmaha keliya ay midoodo farxadda ummadda muslimka ah heer la kala saari waayo midkooda qhanniga iyo kan faqiirka sababa ku aadan sida taraaxumka iyo farxadda ay ku dheehan tahay ay ku qaabilayaan maalmahaasi maantoo ay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha shawaal waxaa fagaaraha ashahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfa ku kulmay kumanaan ka mid ah bulshaweynta ku nool jamaame halkaasoo ay kula ciidaysteen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo qaar ka mid ah libaaxyada tawxiidka iyo fursaanta shareecada islaamka mujaahidiinta ayaa goobta ku soo bandhigay cudud ciidan oo ka tarjumaysa cisada iyo qubadda ummadda muslimka ah marka aad soo gasho fagaaraha waxaa ku soo dhoweynaya quruxda iyo bilicda ka muuqata oo ku timid juhdi iyo dadaal qaatay muddo maalmo ah oo uu ku howlanaa maamulka islaamiga ah dadaalka la geliyey fagaarahan waxaa u sii dheer quruxda dabiiciga ah ee uu leeyahay haddii aan sawir kooban kaas iyo dhegayste musallaha degmada jamaame ee shahiid cabdiraxmaan xudeyfa waxaa dhinaca bari ka saaran waddada laamiga ee soo gasha jamaame galbeed waxaa kaa soo qabanaya webiga jubba oo ay hareerihiisu ku dhirirsan yihiin geedaha qumbaha iyo cambaha oo caanka ku tahay degmadani nidaamka musallaha ayaa ah mid aad u sarreeya waxaana ammaanka sugayey ciidamo gaar ah oo ka tirsan ciidanka xisbada oo kala hagayay bulshada muddo saacada ah oo fagaaraha allaah lagu weynaynayey takbiirtana la qaadayey waxaa markan loo istaagay tukashada labada ragcadood ee salaada ciidulfidriga allahu akbar
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
salaada kadib waxaa meesha laga akhriyey khudbadii luqada carabiga الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما هلل المسلمون وكبروا الله أكبر ما ارتعد الكافرون وزلزلوا الله أكبر ما جهز المسلمون المجاهدين الله أكبر ما تبسم الاستشهادي وفجر الله أكبر ما سام صائم وأفضر الله أكبر
intaasi kadib waxaa dadkii muslimiinta isugu yimid fagaaraha munaasabad ciidulfidriga ugu hambeliyey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan u tahnadiyeynaynaa dadka muslimiinta ah caamatan guud ahaan waa muslimii sharqi ifriqiya khaas ahaanna waan u tahnadiyeynaynaa waxaana leenahay bixuluuli ciidi ilfidri mubaarak baan idinku tahnadiyeynaynaa wanahano gaar ahaan khaas yeelaynaa amiirkeene ashaykh abu cubayda amiiru xarakati shabaab mujaahidiin waxaan leenahay jazaaka allaahu khayran hoolaha aad ku mashquulsan tahayna halka aad ka sii waddo ka sii wad ilaahayna ha kula garab galo allahna ha kuu fududay baan leenahay waxaa kale aan u tahnadiyeynaynaa walaayaadka islaamiga ah waxaan ugu tahnadiyeynaynaa kullu caam wa antum bikhayrin taqabbal allaahu mina wa minkum saalih alacmaal waxaan kale u tahnadiyeynaynaa jabahaadka ay joogaan ay ku jilib hiran yihiin ayaga oo waxaa weeyaan sharciga allah subxaanahu wa tacaala difaacigiisna ay u taagan yihiin waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wa khaasatan jabahaadka ku sugun oo la xisaabtamayaan cadowga allah subxaanahu wa tacaala oo ay joogaan fii walaayati juba sufla alislaamiya ayagana gaar ahaan baan ugu tahnadiyeynaynaa waxaana leenahay allah idiin barakeeyo shaqada meesha aad ka wadaan ka sii wada la xisaabtanka cadowga allah subxaanahu wa tacaalaana yaa laga daalin jinna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ugu rajaynaynaa biidni illahi albaari sidoo kale salaadiintii iyo waxgaradkii saaka ku soo tukaday fagaaraha sheekh xudeyfa waxaa ka mid ah hoggaanka guud ee odayaasha dhaqanka jubbada hoose kuwaasoo ay qayb ka ahaayeen suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed suldaan cabdulweli xasan madoobe yarow iyo suldaan maxamed carab iyo suldaan cabdulqaadir xaydar ugu horeen suldaan cabdulqani ayaa dhankiisa ka hadlaya munaasabada ciidulfidriga waxaynu ku tukanaynaa oo fadasiyaha iyo damaashaadka iyo khayrku ka socdaa musallaha asheekh cabdiraxmaan xudeyfa ashahiid biidni illaah taqabal allaahu shahaadata ilaahay baan korjin inuu ka aqbale ee wilaayada jamaame halkaas ayaannu kaga qayb gelaynaa annagoo maaragtay aad iyo aad u faraxsan annagoo maaragtay ay runtii musallahaas ay ka muuqdaan wanaag badan iyo khayr badan dad aad u fara badan oo muslimiin iyo muslimaada carruur iyo dad waaweyn ay ka soo qayb galeen ay aadna u farax geliyeen siday ugu soo baxeen maaragtayay salaadda iyo shicaarka muslimiinta qoraxda kullu darteed waxaan leenahay muslimiinta qabaa'ilkan afkooda ku hadlayno waynu aragnay markaynu kitaabka alla qaadannay qiyaadadeenna alraashida oo ilaahay inoo hanuuniyey iyo mujaahidiinta duquurta iyo qabaa'ilka ansaarta ah markay yidhaahdeen diinnay waxaan kitaabka alla ahayn in adduunka lagu xukumo diinnay sidoo kale waxaan mikrofoonka la dhex qaaday intii aan ku guda jiray jawgii ciidda qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradkii saaka ku soo tukaday degmada jamaame
wahagaagga markan waxaa ila jooga salaadiintii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaan cabdiwel ayaa siinaya ee suldaana ciid wanaagsan maanta waxaad ku tukatay fagaaraha ashahiid biidni illah shaad raxmaan xudayfa ka waran jamaama maanta wax kaaga muuqda maasha allah maasha allah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid wanaagsan taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal aad baan u faraxsanahay maanta waxaan ku diidnay degmada jamaamay maasha allah jamaama waxaa weeye waa magaalo qadiimi ah aad baa loo faraxsan yahay annagana waa ku faraxsan insha allahu tacaala de waxaa nala waaligeenna gobolka jubbada hoose waaligii degmada odayaashii nuqubada dadkii deegaanka taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal dhammaan dadka muslimiinta waxaa weye taqabal allaahu mina wa minkum ayaan leeyahay ciid wanaagsan waa ku faraxsannahay insha allahu tacaala acmaasheenna ilaahay khayran ugu bedelo insha allahu tacala walaalaheenna reer falastiin iyagana waa u duceynayna insha allah dhibka inuu ilaahay ka dulqaado allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd markan waxaa ila jooga suldaan maxamed carab oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid wanaagsan soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow een waxaan idin leenahay kulli ummadda muslimiinta waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay ha u gargaaraan lena muslimiintoo dhan Ee, waa markii ugu horreysay oon ku iidno degmada jamaamo annagoo ah nuqbadii gobolka jubbada hoose dareenkanaga wax la soo koobi kara ma ahan meel aad naloo soo dhoweeyey qurux badan laga dhisay la diyaariyey aan ku dukanay waxaan ugula dukaday waaligeeni gobolka eh, sheekh axmed abayunis waaligeeni degmada dhammaan way nugula dukadeen maasha allah maasha allah degmada jamaame dhinaca kale degmooyinka kamsuuma xagar iyo afmadow haddii aan eegno kamsuuma waxaa maanta labada rakacdood ee salaada ciidda lagu tukaday musallaha ashahiid maca cabdiraxmaan xagar waxaa lagu tukaday fagaaraha sheekh musdafa iyadoo reer afmadow ay ku ciideen fagaaraha tabuug ee ku yaalla deegaanka weelmaarow farxad gelinta bulshada kobcinta garaadkooda iyo in lala qaybsado damaashaadka ciidaha iyo farxadda muslimiinta iyada oo lagu hagayo shareecada islaamka waa mid ka mid ah ashyaada uu tixgelinayo maamulka islaamiga ah ee jubbada hoose maanta waxay muslimiinta farxadda ciidda ku soo qaateen iyagoo wadajir ah ku faraxsan in uu allaah ku kulansiiyey mid ka mid ah maalmaha uu islaamku weyneeyey ee ciidda inkastoo ay farxadoodu siraysay kuna labqabowsanayaan ku hoosnoolaanshihooda raayada tawxiidka haddana waxay bulshada magaaladan isdareensiinayaan dhibaatada ku dhacaysa ehelkeena muslimiinta ee ku dhaqan magaalada kaza ee filistiin allah ha ka qaado culayska hana uga argudo cadowgooda allah waxaan sidoo kale u weydiinaynaa inuu sabar ku ilhaamiyo dhaawacyadoodan uu bogsiyo gebagabadii galabta ayaa loo balansan yahay fagaaraha sheekh cabdiraxmaan xudeyfa iyo fantasi cajiibaha oo ka dhici doona insha allah waxaan dhihi karaa maydaanka dhinacan laamigaa ka saaran maasha allah dhinacana webigii geedihi cambaha ka saaran maasha allah marka waa madar aad iyo aad u qurux badan maasha allah maxaa leedahay sugaya walaa galabta waxaa u malaynayaa inay dhici doonto waxyaabo aad u qurux badan wax ma nooga taaban kartaa waa waxaas leeyahay waa mufaajac rabnaa inaan ka dhigno laakiin waxay noqoni doontaa dhageey wax dhiig ilooy wal arag Haa, galabta baashaalaa jira waa la diyaarsan yahay ciid wanaagsan baarak allahu fiik bashiir muxiidiin abu ayman warbaahinta islaamiga andalus degmada jamaame fagaaraha ashahiid biidni illaah sheekh cabdiraxmaan xudeyfa ciid wanaagsan
iminkan aan eegno wilaayada islaamiga ah ee baay wariyaheenna caliyare ayaa nooga soo warramay sida maanta loogu ciiday wilaayadaasi
guud ahaan muslimiinta caalamka ayaa maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidulfidriga oo ka mid ah labada ciidood oo ay leeyihiin muslimiinta kadib muddo bil ah oo ay ku soo jireen cibaadada soonka iyo maalmo u diyaargarow ciidda ah maanta oo ah maalinta koowaad ee ciidulfidriga waxaa si weyn loogu ciiday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay sida caadiga ahna goobo fagaarayaal ah oo ay diyaariyeen maamulada islaamiga ayaa lagu ogay salaada degmada buulofulay ee xarunta wilaayada baay ayaa ka mid a meelaha sida weyn loogu ciiday maanta waxaana fagaaraha yarmuug soo buuxdhaafiyey kumanaan dadweyne ah oo isaga kala yimid xaafadaha magaalada iyo deegaanada ku xeeran maamulka islaamiga ayaa maalmihii u dambeeyey ee bisha ramadaan si weyn isugu howlay qurxinta goobta waxaana hareeraha musallaha lagu hardhay raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo sidoo kalena lagu rakibay codbaahayaal loogu talagalay in dadka codka lagu gaarsiiyo in muddo ah oo dadweynuhu goobta ay isugu soo ururayeen ugu dambeyn waxaa la gaaray wakhtigii salaada oo loo ballamay saddex saa oo subaxnimo kadib markii laga baxay salaada waxaa goobta laga akhriyey khudbo aad u dheer oo ku bixisay luuqadda carabiga taasoo ka hadlaysay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen duulaankii ashahaadonadiranimo ee kooxda raddada iyo siriibiyiinta ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga jabkii iyo halaagii gaaray cadowga qadiyadda falastiin iyo arrimo kale ونوجه هنا خطابا عاما لشعب الصومال المسلم سنستظهره في الدفاع عن حرمات بلده وكرامة دينه فإن الدفاع عن أوطان المسلمين وحرماته من أهم فروض الأعيان ومن الجهاد في سبيل الله قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة ألواء واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فقوموا أيها الشعب الأبي واقتدوا بأجدادكم البواسل أمثال الإمام أحمد إبراهيم الغازي والسيد محمد عبد الله حسن والشيخ حسن برسني وأمثالهم من المجاهدين الذي رووا تربة وطنهم بدمائهم زكية وسدوا عنا كل سبيل تضمع بها خيرات بلادنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة waqina cadaab annaar sal allah wasalam ala nabi intaasi kadib sheekh mukhtaar abuu muslim ayaa la hadlay bulshada isagoo ku dheeraaday ka hadalka guuldaradii cadowga ay ka dhexleen xamladii ay ku soo qaadeen deegaanadii shareecada islaamka lagu maamulayay ee wilaayaadka islaamiga iyo ugu dambeyn guusha uu allah ku manaystay addoommadiisa mujaahidiinta ah saaxada dagaalka ee soomaaliya sharqi afriqiya dhimasho in la laayey dhaawac tiro badan bakhtigoodoo meel waliba uu isbarkan yahay qatlaanaa fi ljanna wa qatlaahum fi nnaar waxaa ka dhashay meydadkooda inay ka cararaan oo ay saaxada uga tagaan iyadoo ay ku jirto saraakiil muhiim ah oo ay ku dhaaranayeen sida dagaalka khibrada ay ugu- ay ugu leeyihiin firxad badan ayaa ka dhashay jabka gaalada iyo murtadiinta inay fashilantay khitadooda jahanamiga ah ee caskariyada ah amniga ah oo iqtisaadiga ah iclaamiga ah oo ay ku soo wajaheen la dagaalanka islaamka waxaa ka dhashay jabkooda inay gablameen haweenkii dhalay oo u mashxararayay oo u dhalaalaasayay markay soo dhaqaaqayeen oy dagaalka soo aadayeen furihii dagaalkoo dhan in ay mujaahidiinta la wareegeen mujaahidiinta guusha saaxada ilaahay subxaanahu watacaala uu inaga siiyey waxaa ugu muhiimsan ashahaada fii sabiili illaahi waa doorasho ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay wayatakida minkum shuhadaa waa guul weyn ogaada mujaahidiinta guusha inay u haraan goobta inay u haraan ima alnasru wa ima ashahaada haniimo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo uu uga dhigay goobaha dagaalka warshado iyo dekado hubkii wax waliba laga soo dejiyo markan aynu eegno dareenka dadweynaha buulo fullaay ee maanta u dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciidulfitri almubaarak oo aanu mikrofanka la dhex qaadnay awalan ilaah subxana wataala waa mahad iskale inaga dhig dad muslimiin ah soo soome bisha barkeysaneed ee ramadaan maantana ilaah subxana watacaala uu gaarsiiyey in ay ku tukadaan musallaha yarmuug muxaafadada buulafulaay maasha allah dareenkayga maanta wuxuu ah boqol kiiba boqol ilaah subxana watacaala waa ku mahadsan khudba cajiibaa noola akhriyey musallaha waad ujeedaan wax dad muslimiina meesha dhooban annagana waxaadaan ah dadka muslimiintana insha allahu tacala waxaan bogaadinaynaa walaalaha mujaahidiinta ah huquurta kala duwan ku sugan khaasatan ragga een daaqilka xamar ee ka shaqaynaya ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ugu baryaynaa cadowgaasi inuu ilahi subxana wa tacala naaga qabto waayo ilaahi subxaana wa tacaala as ayagaa hadda uu jibiyey foonkooda iyo qabkooda iyo isla weynkoodii waa uu baaba'ay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay marka gugac gadaal u jabay saas darteed annagana marka waa ujeedaan waxa meesha ka muuqanayo ee raayaadka الحمد لله صاك مدينة أبو فلي ما شاء الله خير بدن بaa ka dhacay الأمن والاستقرار ummadda waxay ku ciideen amni iyo istiqraar bay ku ciideen saakana musallihii yarmuug ee aan salaada ciidda kusoo tukanay aad wallaahi maa sha allah jaanib kastood fiirisayba ummadda way ku farxad gelinaysay ciid marka ciidihii kale ee hore ina soo dhaafay ka duwan oo ka farxad badan xoogaa kulaylkaas oo maanta qoraxda aad u kululayd ay dadku xamili waayeen jazaakum allahu khayr mayba ka qayb qaadanay farxadda walaalo muslimiin muslimiinta yaa ka qayb qaadanay sanad walba ka qayb qaada jirnay waan alxamdulilah farxadda tan walla siisada umala ilaaha subxaana wa tacaala may ka codsadaana in nin ziyaadiyo insha allahu caalamka oo dhan dowla islaamiya ninka dhari taasa ilaahay ka codsadaana وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahay guud dhan waa salaamaya intii walaayada islaamka ku joogto waa iidaysan iid wanaagsan degmada bulofullaay sii fiicanaa u iidaysanay alxamdu rabbilcaalamiina ilaah ugu mahadilinay roobna waa noo da-ay sadaqada masaajid laga bixinayo ulummada dadaalaysaana yeelaysaa waa barwaaqaysanay waa fiicannahay gaalada alla ha jiriyo adowga alla ha jiriyo shaydaan dhan ilaahay hoosa maray muslimiinta kor alla ha ka dhiga ilaahay mujaahidiinta meelba joog ilaahw kor ka dhig ilaahw jabhadda noo shaqaynaysa duur ku jirto ilaahw gacantooda kor ka dhig ilaahw kii dhaawa eeg dhaawa isu bugsaay jawaasiis ilaahay masiibo degdeg ha ku rido ilaahay nabadgeladii caafimaadka iyo macaankaal ha noo badiyo ilaahay diinta kor ha nooga dhiga assalaamu calaykum waraxmatullahi walaalayn dhanaa salaama ciid wanaagsan oo wacan sii fiican u iidaysanay iminkan aan eegno sida loogu ciiday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bakool walaalkeen cabdilqaadir rabbaani ayaa warbixintan inoo soo diray xalay fiidkii bilashada bisha shawaal oo aad loo wada sugayay lagana arkay inta badan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo caalamka islaamka oo idil iyo maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wadaagay bulshada muslimiinta soomaaliyeed ee wilaayaadka bilashada bishan maanta oo ah maalinta koowaad ee ciidulfidriga ayaa mar qora waxay farxadda iyo damaashaadku camimeen wilaayaadka islaamiga oo idil habeenkii xalay ahaa ilaa maanta waxaa wilaayada islaamiga ah bakool ka soconaya farxadda iyo damaashaadka loogu jiro ciidulfidriga salaada subax kadib markuu waaga inoo baryey farxadda iyo damaashaadka halkooda ayay ka sii bilowdeen iyadoo bulshooyinka wilaayada ku dhaqan ay u dareereen musallayaasha loo iclaamiyey inay ku soo tugtaan labada ragcadood ee salaada ciidda degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool oo aan saake kula soo tugtay bulshada deegaanka ayaa buuxdhaafiyey musallaha oo qudhiisu ka muuqatay diyaargarowga ciidda maanta nadaafad heer sare raayaadka tawxiidka oo jiho kasta ka babanaya iyagoo midabo kala duwan leh boorar kala cayn ah oo lagu soo xardhay halkudhigyo ka turjumaya ciidulfidriga sida kullu caam wa antum bikhayr iyo erey kale oo ku munaasab ah maalintan ciidda hadday magaalada tahay iyo musallahuba waa shaqo aan loo kala harin min mas-uul ilaa iyo askariga ugu yar mana ahan sheeko aan maqaalkaygan ku quruxsanayo ee waa itusiyo itaabsii السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله salaada markaan ka baxnay kadib waxaa bilowday khudbadda ciidda kadib waxaa tacliiqiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna sheekha ugu horeyn uu u tahniyadeeyey makaatiibta kala duwan ee jihaadka iyo tadxiyada ay samaynayaan الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا إلهي yang maha nagaan nicam fara badan oo lahan koobo korn allah subxaanahu wa tacaalana sii yang maha nagaana intaas kadib insha allah waqtiga maadaama kuleel ay kooban haddii ilaahay idmo kow dadka muslimiinta ee guud ahaan caalamulislaami ka nool wayba lana taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal kullu caamin waantum bikhayr may tahniid gaare andiraane shucuubta muslimka ee ka nool wilaayaadka islaamka gaar ahaan mujaahidiinta oo ka jilbihirin fuquurta aanasoo allah subxaanahu wa tacaala gacmoojo ka haqiijiyey nasriga ee geelka dadka muslimiinta ee ka naalooda hayaan may balana jazaakum allahu khayra jazaa farxadda ciida yasin wadaagaan insha allahu tacaala nasriga iyo guulo allah subxaanahu wa tacaala gacmooyinka xaqiijii bayba gaar ahaan umusay katiibat alcizi waalistishhaad oo allah subxaanahu wa tacaala adowgan kawaali kuruus oo aqlo leh oo meeli meeliyo waliyo kukuhorseerana ila alaana iyo anku guulaysana gaabkiiyo isku ku difaac badan yoona way ballanaa insha allahu tacaala ilaahay shahaadadii ku aqbala inta noolna guud ahaan mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala sugaya lana insha allahu tacaala si gaar ahaaneed sheegana ee iclaamka islaamiga ah oo noocyadii shishal bedelan sida maywa alkataayib andulus alfurqaan iyo walaahilamada haanaso runtii marka maywa xamladun saliibiga haytay adowga ka dhawaaqay xasan sheekh maxamuud hogaamiyaay adowga maywa sanshay dhulka ka jiidan allah subxaanahu wa tacaala yaan ka mahadnagaan iyoona way ballanaa allah subxaanahu wa tacaala juhdigiin ma dayaaco acmaalinna maywa tu ikhlaasa ilaahay kawaal insha allahu tabaaraka wa tacaala sidoo kale waaliga ayaa soo hadal qaaday qadiyadda xanuunka inagu haysa ee walaalaheen reer falastiin iyo tacadiyaadka kala duwan ee ay kala kulmayaan sahaayanada yuhuudda iyo nasaarada caalamka ويوم العيد يفرح كل قلب ولا عجب إذا عم السرور فعيدان لنا عيد صغير ويأتي بعده عيد كبير انت اسكدي بولا ليالقاك ولاياتك هدي أن dadka muslimiinta may ba ka iidoy sida hayna farxad iyo reenreen yeedoo walaalaha muslimiinta ee falastiinna geelka may la raayi madaafiic ka iiday sidaaya oo dhiigga deedahaay oo shuhadadii oo marka tandhaafeeto mana oo walatiriya lahayn mana iyoona way bala qiibsadaana insha allahu tacaala murugyada iyo marka tiiraanyada iyo lahawka iyo xanuunka iyo la qiibsadaana insha allahu tabaaraka wa tacaala sumuudka jo iyo sabarjo iyo adkaysi jo iyo dulqaadjona mayba niigeeya insha allahu tacaala darsi wanaagsan una ku qaadaan ya niigeey sidoo kale waaliga ayaa ku nuxnuxsaday dhibaatada reer galbeedka ku hayaan muslimiinta caalamka iyo sida gaalada ay ugu midaysan tahay la dagaalanka muslimiinta xasan garguurta iyo xukuumadda riddada usoo hogaamiyow markiio ka fashalmeen xamladii saliibiga ahayd ee wilaayaadkii hoo ka qaadeen oo guuldarre iyo naasabeel walanhaynan iyo ankusheegna yo mayba miciin baday in usamay waa heshiis la gala turki usoo markaas fadow marka may la rahay in khayraadka dalka usaxaraasha oo Itoobiya heshiis la galaan oo siga beehe yoona way balanaa insha Allah tabaaraka wa tacaala nimankaas yoo ay heshiiska amniga la kashaagi ittifaaqiyaatu amniya barnaamijka uu sigahay insha Allah amnigiina ma ku sugnaado doona intii uu noolnaan insha Allah tabaaraka wa tacaala adowgaas uu sigahay walba markii qobol koran garabna magaalaas insha Allah tacaala gabagabadii hadalka waaliga ayuu wuxuu ku booriyey amaba ku boogaadiyey bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta in ay u kacaan la dagaalanka kufaarta soo duushay isla markaana u midoobaan ugu dambayn may ballanaa dadka muslimiinta guud ahaan meel kastoo roogaan gaar ahaan wilaayaadka may baan dardaarmay walaalayaal ankanan cadowga allah subxaanahu wa tacaala inuu isku difaacno diintana uuna ilaalsano aan dadka masaakiinta mustadafiinta geeka meel kasta caalamul islaami lagu gumaadahay langunan haaynan maqun malle marka insha allahu tacaala diintaas difaaca uninoo fade maylanaa yaa ummata almustafaa in lam taquumuu bima ataa bihi almustafaa fannaaru waalcaaru haddii nabiyullaahi moxamed diintii uslakooy uuna difaaca waayna lama sheega ku dhaalaan alcaaru wannaaru ceeb iyo naar wa anti mas'uulatun can nusrati diinihi faidaa lam tunsiriihi famaa liddiini ansaaru haddii uuna diinta uun gargaaru wayn ummatu moxamed un anna nabiyullaahi moxamed diintiis haddii unan gargaaru wayn lankalan gargaara wal sugay qaramada midowin gargaarase midooga afrika in gargaaray dadkan gargaaro unu marka mayn baan baahna insha allahu taala inuna dhaqta dhuugsanaan haddaba un surugnin insha allahu tabaaraka wa tacaala way ballanaa allah subxaanahu wa tacaala iidun iidiya wanaag iyo nasri iyo tamkiin iyo guul iyo futuuxaad iyo magaalooyinka waaweyn oo caasimadaha dalka sida muqdisho iyo kismaayo iyo baydhabo iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo hargeyso iyo meelo fogfogba ilaahay iniin furo yaa ilaahay ku rajahana haadaa maa naquul wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta aan halkaas ku sugnaa waxaan la kulmay qaar ka mida nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bokool oo farxadda ciidda la qaadanaya bulsho weyntooda الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الحمد لله تقبل الله منا ومنك ومنكم صالح الأعمال dhammaan walayaadka islaamiga dhammaan dadka muslimiinta gaar ahaan iyo guud ahaan waliba lahaa insha allah ciidan ciidiye un oo muslimiin eh kitaabka ilaahay ka sugna jihaadka ka jarna له سائر الجسد بالسهر والحمى intii lagu sugnaa musallaha waxaa dadka la hadlay sheekh aadan sunne wuxuuna si gaara kaga hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee haliyada mujaahidiintu ay fuliyeen bishii lasoo dhaafay ee ramadaan waan daawannay waan dhagaysannay mujaahidiinta ribaadka ku jira iyo salaada iyo qur'aanka iyo tahajudka bisha ramadaan luqmad xalaala caysh nafsibigu wuxuu ku imanayaa markaa fadliga ilaahay dabadii kubka daahirka ah iyo saacidka ah markaa xambaarsan qoriga afku dablaha ah ee holac u ka soo dhacayo ee habeenkiina sujuudsan waa inaynaan magaalooyinkana ku dayicin rag iyo dumar wuxuu la soo beegsaday ayaamo nasrigu isdaba joog yahay kuwii hore dabadood caad daaru nicma busley baarka balcad kuwo kaloo badan wax badan baa baraarugii buunka loo tumaye wax badan bay tala boqolo burus ka yeeleene wax badan bay xaq buyuura baalka marayeene wax badan bay bulshadaan barakac gaysteene wax badan bay dhaqan bi'iyo dumar baroorteene wax badan bay halbowlaha beegsadeen halise wax badan bay maatiyo agoon balashanaayeene wax badan bay barbaartii arliga baga u laayeene wax badan bay gumaystahan nagu buteeyeene birtaa laga aslo rag baa baalcadda u qaaday banaadiqniman baa la dhacay jug iyo baasuuke waase loo bogay jihaadkay ugu badheedheene
warbaahinta islaamiga ah ee al-andalus ayaa codbaahiyaheeda la dhex martay dadweynihii ku sugnaa fagaaraha iyagoo cabirayey dareenkooda ku aadan walaalaheena reer filistiin تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال sidoo kale xaggee ku sugan tahay بدمي جرب دار آن فقارة معلقنا شعره waxay sheegtaa khaza mantaqaanaa magaalada khaza ها فلسطين دباتة يهود كوايان waa gartay مسلمين الله قولي إلهي نصر الله سي مقاومة فلسطين إلهي قول سي يهودنا حاليها بلاش أيا مسلمين تدقينيسين إن يهود حالينا سندر بلاد ciid wanaagsan oo waxaan leenahay farxad badan si ay kula socoto nidaamka oo macnaha maamulka tan kale waxaan shee- u sheegaynaa adduunku aniga ciid iyo barwaaqo inaan joogno iyo gaalo iyo gaalla jireen haddaba ha arkaan adna ha ka arkaan haddii ilaahay ii ku idmaayo walaalahayna maanta falastiin wax ku socda runtii ma aha wax dee dareenku ogolaanaya in laga hadlo ma aha waa wax hadday qalbigu soo qaatana qalbigu uu gariiraayo ishuna ay ilmaynayso walaalaheenna wallaahi maanta waxay istaahilaan inaan naf haddaysan maanta xaajiz iyo wax naga hortaagan iyo caajis aysan ahaan lahayn wallaahi walaalaheenna nafteenaan u huri lahayn waa markii koowaad oo aan maarata aan jilib magaalada aan ku soo ciido waxaan kaga imaaday meel fog ilaa muqdisho anoo soo ciid doontay maaragtay wilaayada ee maarata jubbada dhexe ee jilib marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin aad baan ugu faraxsanay ciid noocan aan ciido weligay maana ciidin waa ciid igu horreysa oo noocan oo kale aan ciido alxamdulilah rabbi waxay ka dhigan tahay yani mid taariikh aad u weyn bay ka dhigan tahay ani ahaanteyda alxamdulilah nabad iyo farxad iyo barwaaqaanu ku ciidnay bashbash roob nimco ummadda isugu soo baxday meesha ilaahay unbaa subxaana wa tacaala koobi kara fadnaanteed rag iyo dumar aad iyo aad waxaan uga murugsannahay walaalahayaga qasa oo muslimiina oo garabka yaga ah oo murugada haysataa ay tahay aannu ka murugaysannahay in cadow ilaahay isugu tegay oo laynayo ciid mubaarak waxaan ku iidnay farxad iyo bashbash iyo barwaaqa alxamdu alshukru nabad iyo bishaare iyo barwaaqaan ku iidaysana shadadan isaan lamid ah ilaahay aan ka rajaynayna mar walbaba cadaawadana haysana allah naga celiya walaalaheena meeshay joogaanba allah darajeeyo gacagna way inoogu gargaarayaan gacagna way ku jihaatimhayaan maasha allah tabaarak meeshaad joogtay allah idiin barakeeyo si wanaagsan ayaan u ciidnay waxaana ku ciidnay degmada jilib fagaaraha macalanaadana xaashciro ilaahay ayaa ku mahadsan nicmadan nicmatu rabbi aana la soo koobi karin ilaahayna siiyey taqabbal allahu minna wa minkum saalih alacmaal ciid wanaagsan wanaagsan oo wacan waxaan ku sugannahay garoonka aadan xaashiceyrow aad iyo aad ayaan u ciidnay masallaha ayaan ku sugannahay idaacadda islaamiga ah ee alandalus ayaa galabta baahin doonto barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay fagaaraha macalin aadan kaas oo ku saabsan dareenka dadweynaha ku nool magaalada jilib iyo xaaladda murugaysan ee walaalaheen reer filistiin imminkan aan eegno degmada bu'aale ee isla wilaayada jubbada dhexe waxaanay nooga soo warramay walaalkeen cabdulwahaab bukhaari degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa maanta looga ciiday si la mid ah wilaayaadka islaamiga iyo guud ahaan caalamka islaamka waxaana bulshada muslimiinta ah ee reer bu'aale ay soo buuxdhaafiyeen fagaaraha weyn ee sheekh maxamed dulyadeen taqabalahullaah si ay halkaasi ugu ogaan labada ragco ee salaada ciidulfitri almubaarak muddo wax takbiirta la qaado ugu dambayntii waxaa la galay salaadii allahu akbar الله أكبر الله أكبر
markii salaada laga baxay ayaa fagaaraha laga akhriyey khudbadda ciidulfitri almubaarak ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan ثم وقعت الواقعة وما أدراك ما الواقعة طوفان الأقصى والفاجعة من هول الموقف حتى كاد تخرج من محاجرها فلم يكن في حسبان أحد أن قيامة اليهود قد قامت إلا عندما طار الفلسطيني في شراعه فحض عن سكناتهم كطير أبابيل ترميح بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول waahan lidaalika alyawmi uma waahan waaha qaar ka mida dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe ayaa idaacadda islaamiga andalus uga warramay dareenkooda ku aadan maalinkan ciidda ah walaal maanta si fiican baan u ciidnay ilaahay baa mahad ku leh ilaahay baana ku mahadsan ciid wanaagsan baannu leenahay ummadda islaamka meel ay joogaan dhammaantood ciid wanaagsan baannu leenahay si fiican baan u ciidnay insha allahu ciidan ciiddeedana nabad allah noogu gaarsi aanu leenahay biidni illaahi alkariim insha allahu raxmaan insha allahu ciid wanaagsan baannu leenahay ciid wanaagsan waxaan ku iidnay maanta si farxad ah waxaan ku iidnayey fagaarihii weyne caanka maxamed ulyadeen alxamdulilah taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal dhammaan waxaan farxad iyo reynreyn u rajaynayaa muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta ku nool walaayooyinka islaamiga murugna waxaan la qaybsanaynaa insha allahu tacaala codeer aan ugu sheegayaa walaalaheen falastiin waxaa soo baxay dad oo ilaahay subxaana wa tacaala la garanayo dadka waa dad aad u fara badan oo shacairta islaamka ka muuqata oo maxaa la yidhahda u soo diyaargaroobey oo labisyo kala duwan kala wata oo maxaa la yidhaahdaa salaadii u soo diyaargaroobeen carruurta yaryaraadoo labisan oo hubkooda sita oo maxaa la yidhahdaa ciidamada iyaga isdhexyaacayo ayna u diyaargaroobeen ilaahay subxaana wa tacaala siday u gutaan cibaadooyinkiisii kadibna maxaa la yidhahdaa walaalahoodii muslimiinta ah farxad la qaybsadaan taasaan halkaas un taagannahay ilaahayna waana waafajiyey ilaahayna u maxdinaynaa bismillahi alxamdulilah alhamdulilah wasalaatu wasalamu ala rasuul magaceedu waa abuu muscab jooga degmadan bu'aale ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal insha allahu halkan ciid mubaarak halkan waxaan ku ciidnay ciid ulfidri banaanka shareecada ee sheekh maxamed duludiin taqabal allahu shahaada insha allahu maalmihii lasoo dhaafay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu nagu manaystay ramadaan siyaam iyo weliba qaboob iyo raxmad ilaahi subxana wa tacaala noo da'day insha allahu halkan farxadda aan ka qayb qaadayna insha allahu waxaan sidoo kale insha allahu aan murugta la qaybsanayna walaalaheena reer falastiin ee yuhuud ay gumaysanaysay ilaahi subxaana wa tacaala ha sugo taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal aa yeelana insha allah wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka islaamka waxaa maanta ay ka wada siman yihiin u dabaaldegidda maalinkan weyn xilli dadka muslimiinta ah ay maanka ku hayaan xasuuqa ay yuhuudda ku hayaan muslimiinta reer falastiin ee ku dhaqan magaalada khaza haatanna degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose walaalkeen abu ayman oo halkaas ku sugan ayaa ka soo warramay الله أكبر الله أكبر الله أكبر halkani waa musallaha shahiidu dacwa sheekh cabdiraxmaan xudayfa taqabbalahu allah waxaa ku sugan boqolaal ka mid ah bulshada degmada jamaame iyo deegaanada hoos yimaada saaxadan ayaa si weyn loogu maamuusay munaasabadda ciidulfidriga muuqaalka guudna wuxuu ahaa shicaaraadka islaamiga wejiyo ay farxadii haraysay iyo quruxda dharkii ay wada xirnaayeen dhammaan muslimiintii soo xaadirtay fagaaraha sheekh xudayfa aragtida aan dareemaya waxay ahayd in labada maalmood ay ciidda islaamka ay yihiin maalmaha keliya ay midoodo farxadda ummadda muslimka ah heer la kala saari waayo midkooda qhanniga iyo kan faqiirka sababa ku aadan sida taraaxumka iyo farxadda ay ku dheehan tahay ay ku qaabilayaan maalmahaasi maanto ay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha shawaal waxaa fagaaraha ashahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfa ku kulmay kumanaan ka mid ah bulshaweynta ku nool jamaame halkaasoo ay kula ciidaysteen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo qaar ka mid ah libaaxyada tawxiidka iyo fursaanta shareecada islaamka mujaahidiinta ayaa goobta ku soo bandhigay cudud ciidan oo ka tarjumaysa cisada iyo qubadda ummadda muslimka ah marka aad soo gasho fagaaraha waxaa ku soo dhoweynaya quruxda iyo bilicda ka muuqata oo ku timid juhdi iyo dadaal qaatay muddo maalmo ah oo uu ku howlanaa maamulka islaamiga ah dadaalka la geliyey fagaarahan waxaa u sii dheer quruxda dabiiciga ah ee uu leeyahay haddii aan sawir kooban kaas iyo dhegayste musallaha degmada jamaame ee shahiid cabdiraxmaan xudeyfa waxaa dhinaca bari ka saaran waddada laamiga ee soo gasha jamaame galbeed waxaa kaa soo qabanaya webiga jubba oo ay hareerihiisu ku dhirirsan yihiin geedaha qumbaha iyo cambaha oo caanka ku tahay degmadani nidaamka musallaha ayaa ah mid aad u sarreeya waxaana ammaan ka sugayey ciidamo gaar ah oo ka tirsan ciidanka xisbada oo kala hagayay bulshada muddo saacada ah oo fagaaraha allaah lagu weynaynayey takbiirtana la qaadayey waxaa markan loo istaagay tukashada labada ragcadood ee salaada ciidulfidriga allahu akbar alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم
salaada kadib waxaa meesha laga akhriyey khudbadii luqada carabiga الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما هلل المسلمون وكبروا الله أكبر ما ارتعد الكافرون وزلزلوا الله أكبر ما جهز المسلمون المجاهدين الله أكبر ما تبسم الاستشهادي وفجر الله أكبر ما سام صائم وأفضر الله أكبر ما ارتقى للإسلام لواء intaasi kadib waxaa dadkii muslimiinta isugu yimid fagaaraha munaasabad ciidulfidriga ugu hambeliyey sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan u tahnadiyeynaynaa dadka muslimiinta ah caamatan guud ahaan waa muslimii sharqi ifriqiya khaas ahaanna waan u tahnadiyeynaynaa waxaana leenahay bixuluuli ciidi ilfidri mubaarak baan idinku tahnadiyeynaynaa wanahano gaar ahaan khaas yeelaynaa amiirkeene ashaykh abu cubayda amiirulxarakati shabaab mujaahidiin waxaan leenahay jazaaka allaahu khayran hoolaha aad ku mashquulsan tahayna halka aad ka sii wado ka sii wad ilaahayna ha kula garab galo allahna ha kuu fududay baan leenahay waxaa kale aan u taanadiyeynaynaa walaayaadka islaamiga ah waxaan ugu taanadiyeynaynaa kullu caam wa antum bikhayrin taqabbal allaahu mina wa minkum saalih alacmaal waxaan kale u taanadiyeynaynaa jabahaadka ay joogaan ay ku jilib hirin yihiin ayaga oo waxaa weeyaan sharciga allah subxaanahu wa tacaala difaacagiisna ay u taagan yihiin waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wa khaasatan jabahaadka ku sugun oo la xisaabtamayaan codowga allah subxaanahu wa tacaala oo ay joogaan fii walaayati juba sufla alislaamiya ayagana gaar ahaan baan ugu tahnadiyeynaynaa waxaana leenahay allah idiin barakeeyo shaqada meesha aad ka wadaan ka sii wada la xisaabtanka cadowga allah subxaanahu wa tacaalaana yaa laga daalin jinna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ugu rajaynaynaa biidni illahi albaari sidoo kale salaadiintii iyo waxgaradkii saaka ku soo tukaday fagaaraha sheekh xudeyfa waxaa ka mid ah hoggaanka guud ee odayaasha dhaqanka jubbada hoose kuwaasoo ay qayb ka ahaayeen suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed suldaan cabdulweli xasan madoobe yarow iyo suldaan maxamed carab iyo suldaan cabdulqaadir xaydar ugu horeen suldaan cabdulqani ayaa dhankiisa ka hadlaya munaasabada ciidulfidriga waxaynu ku tukanaynaa oo fadasiyaha iyo damaashaadka iyo khayrku ka socdaa musallaha الشيخ عبد الرحمن حذيفة الشهيد بإذن الله تقبل الله شهادة إلهي بان قرجنا أنه كأقبله ولاية شمامة هل كاسيان كيقب قلينا أنه مارتي آدي أدو فرحسن أنه مارتي رنتي مصلحاس أي كم مقضان وناك بدن يا خير بدن دد آدو فرح بدن أو مسلمين مسلمات عرور يدد وين أي كسو قيب قلين أي آد نو فرح قليين سيدا قصوا بحين مارتي صلاة يا شعارك مسلمين تا qoraxda kullu darteed waxaan leenahay muslimiinta qabaa'ilka nafkooda ku hadlayno waynu aragnay markaynu kitaabka la qaadannay qiyaadadeenna arraashida oo ilaahay inoo hanuuniyey iyo mujaahidiinta duquurta iyo qabaa'ilka ansaarta ah markay yidhaahdeen diinnay waxaan kitaabka alla ahayn in adduunka lagu xukumo diinnay sidoo kale waxaan mikrofoonka la dhex qaaday intii aan ku guda jiray jawgii ciidda qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradkii saaka ku soo tukaday degmada jamaame
wahagaagga markan waxaa ila jooga salaadiintii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaan cabdiweli ayaa siinaya ee suldaana ciid wanaagsan maanta waxaad ku tukatay fagaaraha ashahiid biidni illah shaad raxmaan xudayfa ka waran jamaama maanta wax kaaga muuqda maasha allah maasha allah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid wanaagsan taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal aad baan u faraxsanahay maanta waxaan ku diidnay degmada jamaamay maasha allah jamaama waxaa weeye waa magaalo qadiimi ah aad baa loo faraxsan yahay annagana waa ku faraxsan insha allahu tacaala de waxaa nala waaligeena gobolka jubbada hoose waaligii degmada odayaashii nuqubada dadkii deegaanka taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal dhammaan dadka muslimiinta waxaa weye taqabal allahu mina wa minkum ayaan leeyahay ciid wanaagsan waa ku faraxsannahay insha allahu tacaala acmaasheenna ilaahay khayran noogu bedelo insha allahu tacaala walaalaheenna reer falastiin iyagana waa u ducaynayna insha allah dhibka inuu ilaahay ka dulqaado allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd markan waxaa ila jooga suldaan maxamed carab oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ciid wanaagsan soo dhowow wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow waxaan idin leenahay kulli ummadda muslimiinta waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay ha u gargaaraan lena muslimiinta oo dhan waa markii ugu horreysay oon ku iidno degmada jamaamo annagoo ah nuqubadii gobolka jubbada hoose dareenkanaga wax la soo koobi kara ma ahan meel aad naloo soo dhoweeyey qurux badan laga dhisay la diyaariyey aan ku dukanay waxaan ugula dukaday waaligeeni gobolka sheekh axmed abayoonis waaligeeni degmada dhammaan way nugula dukadeen maasha allah maasha allah
dhinaca kale degmooyinka kamsuuma xagar iyo afmadow haddii aan eegno kamsuuma waxaa maanta labada rakacdood ee salaada ciidda lagu tukaday musallaha ashahiid maca cabdiraxmaan xagar waxaa lagu tukaday fagaaraha sheekh mustafa iyadoo reer afmadow ay ku ciideen fagaaraha tabuug ee ku yaalla deegaanka weelmaarow farxad gelinta bulshada kobcinta garaadkooda iyo in lala qaybsado damaashaadka ciidaha iyo farxadda muslimiinta iyadoo oo lagu hagayo shareecada islaamka waa mid ka mid ah ashyaada uu tixgelinayo maamulka islaamiga ah ee jubbada hoose maanta waxay muslimiinta farxadda ciidda ku soo qaateen iyagoo wadajir ah ku faraxsan in uu allah ku kulansiiyey mid ka mid ah maalmaha uu islaamku weyneeyey ee ciidda inkastoo ay farxadoodu siraysay kuna labqabowsanayaan ku hoosnoolaanshihooda raayada tawxiidka haddana waxay bulshada magaaladan isdareensiinayaan dhibaatada ku dhacaysa ehelkeena muslimiinta ee ku dhaqan magaalada kaza ee filistiin allah ha ka qaado culayska hana uga argudo cadowgooda allah waxaan sidoo kale u weydiinaynaa inuu sabar ku ilhaamiyo dhaawacyadoodan uu bogsiyo gebagebadii galabta ayaa loo balansan yahay fagaaraha sheekh cabdiraxmaan xudeyfa iyo fantasi cajiibaha oo ka dhici doona insha allah waxaan dhihi karaa maydaanka dhinacan laamigaa ka saaran maasha allah dhinacana wiibigii geedihi cambaha ka saaran maasha allah marka waa madar aad iyo aad u qurux badan maasha allah maxaa leedahay galabta ee sugaya walaa galabta waxaa u malaynayaa inay dhici doonto waxyaabo aad u qurux badan wax ma nooga taaban kartaa waxaas leeyahay waa mufaajac rabnaa inaan ka dhigno laakiin waxay noqoni doontaa dhageey wax dhiig ilooy wal arag galata baashaala jira waa la diyaarsan yahay ciid wanaagsan baaraka allahu fiik bashiir muxiidiin abu ayman warbaahinta islaamiga andalus degmada jamaame fagaaraha ashahiid biidni illaah sheekh cabdiraxmaan xudayfa ciid wanaagsan
iminkan aan eegno wilaayada islaamiga ah ee baay waryaheenna caliyare ayaa nooga soo warramay sida maanta loogu ciiday wilaayadaasi
guud ahaan muslimiinta caalamka ayaa maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidulfidriga oo ka mid ah labada ciidood oo ay leeyihiin muslimiinta kadib muddo bil ah oo ay ku soo jireen cibaadada soonka iyo maalmo u diyaargarow ciidda ah maanta oo ah maalinta koowaad ee ciidulfidriga waxaa si weyn loogu ciiday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay sida caadiga ahna goobo fagaarayaal ah oo ay diyaariyeen maamulada islaamiga ayaa lagu ogay salaada degmada buulofulay ee xarunta wilaayada baay ayaa ka mid a meelaha sida weyn loogu ciiday maanta waxaana fagaaraha yarmuug soo buuxdhaafiyey kumanaan dadweyne ah oo isaga kala yimid xaafadaha magaalada iyo deegaanada ku xeeran maamulka islaamiga ayaa maalmihii u dambeeyey ee bisha ramadaan si weyn isugu howlay qurxinta goobta waxaana hareeraha musallaha lagu xardhay raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo sidoo kalena lagu rakibay codbaahayaal loogu talagalay in dadka codka lagu gaarsiiyo in muddo ah oo dadweynuhu goobta ay isugu soo ururayeen ugu dambeyn waxaa la gaaray wakhtigii salaada oo loo ballamay saddex saa oo subaxnimo kadib markii laga baxay salaada waxaa goobta laga akhriyey khudbo aad u dheer oo ku bixisay luuqadda carabiga taasoo ka hadlaysay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen duulaankii ashahaadonadirinimo ee kooxda raddada iyo siriibiyiinta ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga jabkii iyo halaagii gaaray cadowga qadiyadda falastiin iyo arrimo kale wanuwajih hunaa khitaaban caaman lishacbi soomaal المسلم سنستظهره في الدفاع عن حرمات بلده وكرامة دينه فإن الدفاع عن أوطان المسلمين وحرماته من أهم فروض الأعيان ومن الجهاد في سبيل الله قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة ألواء واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فقوموا أيها الشعب الأبي واقتدوا بأجدادكم البواسل أمثال الإمام أحمد إبراهيم الغازي والسيد محمد عبد الله حسن والشيخ حسن برسني وأمثالهم من المجاهدين الذي رووا تربة وطنهم بدمائهم زكية وسدوا عنا كل سبيل تضمع بها خيرات بلادنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على النبي intaasi kadib sheekh mukhtaar abu muslim ayaa la hadlay bulshada isagoo ku dheeraaday ka hadalka guuldaradii cadowga ay ka dhexleen xamladii ay ku soo qaadeen deegaanadii shareecada islaamka lagu maamulayay ee wilaayaadka islaamiga iyo ugu dambeyn guusha uu allah ku manaystay addoommadiisa mujaahidiinta ah saaxada dagaalka ee soomaaliya sharqi ifriqiya dhimasho in la laayey dhaawac tiro badan bakhtigoodoo meel waliba uu isbarkan yahay qatlaanaa fi ljanna wa qatlaahum fi nnaar waxaa ka dhashay maydadkooda inay ka cararaan oo ay saaxada uga tagaan iyadoo ay ku jirto saraakiil muhiim ah oo ay ku dhaaranayeen sida dagaalka khibrada ay ugu leeyihiin firxad badan ayaa ka dhashay jabka gaalada iyo murtadiinta inay fashilantay khitadooda jahanamiga ah ee caskariyada ah amniga ah oo iqtisaadiga ah iclaamiga ah oo ay ku soo wajaheen la dagaalanka islaamka waxaa ka dhashay jabkooda inay gablameen haweenkii dhalay oo u mashxararayey oo u dhalaalaasayey markay soo dhaqaaqayeen oy dagaalka soo aadayeen furihii dagaalkao dhan in ay mujaahidiinta la wareegeen mujaahidiinta guusha saaxada ilaahay subxaanah wa tacaala uu inaga siiyey waxaa ugu muhiimsan ashahaada fii sabiili illaahi waa doorasho ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay wayatakida minkum shuhadaa waa guul weyn ogaada mujaahidiinta guusha inay u haraan goobta inay u haraan ima alnasru wa ima ashahaada haniimo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo uu uga dhigay goobaha dagaalka warshado iyo dekado hubkii wax waliba laga soo dejiyo markan aynu eegno dareenka dadweynaha buulo fullaay ee maanta u dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciidulfitri almubaarak oo aanu mikrofonka la dhex qaanay awalan ilaah subxana wa tacala waa mahad iska leh inaga dhig dad muslimiin ah soo soome bisha barkaysaneed ee ramadaan maanta ilaah subxana wa tacaala uu gaarsiiyey in ay ku tukadaan musallaha yarmuug muxaafadada buulo fullaay maasha allah dareenkayga maanta wuxuu ah boqolkiiba boqol ilaah subxana wa tacala waa ku mahadsan khudba cajiibaa noola akhriyey musallaha waad ujeedaan wax dad muslimiina meesha dhooban annagana waxaadaan ah dadka muslimiintana insha allahu tacala waxaan bogaadinaynaa walaalaha mujaahidiinta ah huquurta kala duwan ku sugan khaasatan ragga een daaqilka xamar ee ka shaqaynaya ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan uga baryaynaa cadowgaasi inuu ilahi subxana wa tacala naaga qabto waayo ilaahi subxaana wa tacaala as ayagaa hadda uu jibiyey foonkooda iyo qabkooda iyo isla weynkoodii waa uu baaba'ay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay marka gugac gadaal u jabay saas darteed annagana marka waa ujeedaan waxa meesha ka muuqanayo ee raayaadka alxamdulilah saaka madiinatu buura fallay maa sha allah khayr badan baa ka dhacay alamni waalistiqraar ummaddu waxay ku ciideen amni iyo istiqraar bay ku ciideen saakana musallihii yarmuug ee aan salaadda ciidda kusoo tukannay aad wallaahi maa sha allah jaanib kastood fiirisayba ummadda way ku farxad gelinaysay ciid marka ciidihii kale ee hore ina soo dhaafay ka duwan oo ka farxad badan xoogaa kulaylkaas oo maanta qoraxda aad u kulalayd ay dadku xamili waayeen jazaakum allahu khayr mayba ka qayb qaadanay farxadda walaalo muslimiinta yaa qayb qaadanay sanad walba ha qayb qaada jirnay waan alxamdulilah farxadda tan walla siisada umala ilaaha subxaana wa tacaala may ka codsadaana in nin ziyaadiyo insha allahu caalamka oo dhan dowla islaamiya ninka dhari taasa ilaahay ka codsadaana وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليه جود دان وسلام يا أنت ولا الإسلام كجوكتو وإيديسن إيد ونكسن degmada bulo fullaay si fiican u iidaysanay alxamdu rabbil aalamiin ilaaha ugu mahadilinay roobna waa noo da'ay sadaqada masaajid laga bixinayo ulumada dadaalaysan yeelaysa waa barwaaqaysanay waa fiicannahay gaalada alla ha jiriyo adowga alla ha jiriyo shaydaan dhan ilaahay hoose maray muslimiinta kor alha ka dhiga ilaahay mujaahidiinta meelba joog ilaahw kor ka dhig ilaahw jabhadda noo shaqaynaysa duur ku jirto ilaahw gacantooda kor ka dhig ilaahw kii dhaawa eeg dhaawa isu bugsaay jawaasiis ilaahay masiibo degdeg ha ku rido ilaahay nabadgelyadii caafimaadka iyo macaankal hanoo badiyo ilaahay diinta kor hanaaga dhiga assalaamu calaykum waraxmatullahi walaalayn dhan asalaama iid wanaagsan oo wacan si fiican u iidaysanay iminkan aan eegno sida loogu ciiday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bakool walaalkeen cabdilqaadir rabbaani ayaa warbixintan inoo soo diray xalay fiidkii bilashada bisha shawaal oo aad loo wada sugayay lagana arkay inta badan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo caalamka islaamka oo idil iyo maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wadaagay bulshada muslimiinta soomaaliyeed ee wilaayaadka bilashada bishan maanta oo ah maalinta koowaad ee ciidulfidriga ayaa mar qora waxay farxadda iyo damaashaadku camimeen wilaayaadka islaamiga oo idil habeenkii xalay ahaa ilaa maanta waxaa wilaayada islaamiga ah bakool ka soconaya farxadda iyo damaashaadka loogu jiro ciidulfidriga salaada subax kadib markuu waaga inoo baryey farxadda iyo damaashaadka halkooda ayay ka sii bilowdeen iyadoo bulshooyinka wilaayada ku dhaqan ay u dareereen musallayaasha loo iclaamiyey inay kusoo tugtaan labada ragcadood ee salaada ciidda degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool oo aan saake kula soo tugtay bulshada deegaanka ayaa buuxdhaafiyey musallaha oo qudhiisu ka muuqatay diyaargarowga ciidda maanta nadaafad heer sare raayaadka tawxiidka oo jiho kasta ka babanaya iyagoo midabo kala duwan leh boorar kala cayn ah oo lagu soo xardhay halkudhigyo ka turjumaya ciidulfidriga sida kullu caam wa antum bikhayr iyo erey kale oo ku munaasab ah maalintan ciidda hadday magaalada tahay iyo musallahuba waa shaqo aan loo kala harin min mas-uul ilaa iyo askariga ugu yar mana ahan sheeko aan maqaalkaygan ku quruxsanayo ee waa itusiyo itaabsii asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah salaadda markaan ka baxnay kadib waxaa bilowday khudbadda ciidda kadib waxaa tacliiqiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna sheekha ugu horreyn uu u tahniyadeeyey makaatiibta kala duwan ee jihaadka iyo tadxiyada ay samaynayaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا إلهي yang mahad nagaana nicam fara badan oo lahan koobo korna allah subxaanahu wa tacaalana sii yang mahad nagaana intaas kadib insha allah waqtiga maadaama kuleel ay kooban haddii ilaahay idmo kow dadka muslimiinta ee guud ahaan caalamul islaami ka nool wayba lana taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caamin wa antum bikhayr may tahniid gaare andiraane shucuubta muslimka ee ka nool wilaayad islaam wilaayaadka islaamka gaar ahaan mujaahidiinta oo ka jilbihirin fuquurta haanaso allah subxaanahu wa tacaala gacmoojo ka haqiijiyey nasriga ee geelka dadka muslimiinta ee ka naalooda hayaan may balana jazaakum allahu khayra jazaa farxad ciida yasin wadaagaan insha allahu tacaala nasriga iyo guulo allah subxaanahu wa tacaala gacmooyinka haqiijiyey mayba gaar ahaan umusay katiibat alcizi waalistishhaad oo allah subxaanahu wa tacaala adowgan kawaali kuruus oo aqlo leh oo meeli meeliyo waliyo ku horseerana ilaa alaana yoon ku guulaysano gaabkiiyo isku ku difaac badan yoona way ballanaa insha allahu tacaala ilaahay shahaadadii ku aqbala inta noolna guud ahaan mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala sugaya lana insha allahu tacaala si gaar ahaaneed sheegana ee islaamka islaamiga ah oo noocyadii shishal bedelan sida maywa alkataayib andulus alfurqaan iyo walaahilamada haanaso runtii marka maywa xamladun saliibiga haytay adowga ka dhawaaqay xasan sheekh maxamuud hogaamiyaay adowga may waasan shay dhulka ka jiidan allah subxaanahu wa tacaala yaan ka mahadnagaan yoona way ballanaa allah subxaanahu wa tacaala juhdigiin ma dayaaco acmaalinna may waato ikhlaasa ilaahay ka waala insha allahu tabaaraka wa tacaala sidoo kale waaliga ayaa soo hadal qaaday qadiyadda xanuunka inagu haysa ee walaalaheen reer falastiin iyo tacadiyaadka kala duwan ee ay kala kulmayaan sahaayanada yuhuudda iyo nasaarada caalamka wa yowmu lciidi yafraxu kullu qalbin walaa cajaba idaa cama suruuru faciidaani lanaa ciidun sagiiru waya'tii bacdahu ciidun kabiiru intaas kadib walaalayaal geedka wilaayaadka haddii uun edna dadka muslimiinta mayba ka iidaysidahayna hayna farxad iyo reenreen yeedoo walaalaha muslimiinta ee falastiinna geedka mayla raay madaafic ka iidaysidahaya oo dhiigga deedahaay oo shuhadadiioo marka tandhaafeeto macna oo walatiriya lahayna macna iyoona wayba la qiibsadaana insha allahu tacaala murugyada iyo marka tiiraanyada iyo lahawka iyo xanuunka yalla qiibsadaan insha allahu tabaaraka wa tacaala sumuudka jo iyo sabar jo iyo adkaysi jo iyo dulqaad jona mayba niigeeya insha allahu tacaala darsi wanaagsan una ku qaadaan ya niigeey sidoo kale waaliga ayaa ku nuxnuxsaday dhibaatada reer galbeedka ku hayaan muslimiinta caalamka iyo sida gaalada ay ugu midaysan tahay la dagaalanka muslimiinta xasan garguurta iyo xukuumadda riddada usoo hogaamiyow markiioo ka fashalmeen xamladii saliibigahay ee wilaayaadkii oo ka qaadeen oo guuldarre iyo naasbeel walan haynani on ku sheegna ya mayba miciin baday in usa may waa heshiis la gala turki usoo markaas fadow marka may la raha in khayraadka dalka usa haraasha oo etoobiya heshiis la galaan usiyo biihi yoona may balanaa insha allahu tabaaraka wa tacaala nimankaas yoo ay heshiiska amniga laka sheegi itifaaqiyaatu alamniya barnaamijkaa usigahaya insha allahu amnigiina maku sugnaado doona intii una noolnoon insha allahu tabaaraka wa tacaala cadowgaas usigahaya walba markiin qobda koraan garabna makaalaas insha allahu tacaala gabagabadii hadalka waaliga ayuu wuxuu ku booriyey amaba ku boogaadiyey bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta in ay u kacaan la dagaalanka kufaarta soo duushay isla markaana u midoobaan ugu dambayn may ballanaa dadka muslimiinta guud ahaan meel kastayoo roogaan gaar ahaan wilaayaadka may baan dardaarmay walaalayaal ankanan cadowga allah subxaanahu wa taala inu isku difaacno diintana uuna ilaalsano aan dadka masaakiinta mustadafiinta geelka meel kasta caalamul islaami lagu gumaadahay langunan haayna angmaqungmalle marka insha allahu tacaala diintaas difaaca unoo fade maylana yaa ummata almustafa in lam taquumuu bima ataa bihi almustafa fannaaru waalcaaru haddii nabillaahi moxamed diintii uslakoy una difaaca waayna lamasheega ku dhaalaan alcaaru wannaaru eeb iyo naar wa anti mas'uulatun can nusrati diinihi faidaa lam tunsiriihi famaa liddiini ansaaru haddii una diinti un gargaaru wayn ummatu moxamed un anna nabillaahi moxamed diintiis haddii unan gargaaru wayn lankalan gargaara wal sugay qaramada midooben gargaarase midoob africa in gargaaray dadkan gargaaro unu marka mayn baan baahna insha allahu taala inuna dhaqta dhuugsanaan haddaba un surugnin insha allahu tabaaraka wa taala way ballanaa allah subxaanahu wa tacaala iidun iidiya wanaag iyo nasri iyo tamkiin iyo guul iyo futuuxaad iyo magaalooyinka waaweyn oo caasimadaha dalka sida muqdisho iyo kismaayo iyo baydhabo iyo ilaahay subxaanahu wa taala iyo hargeyso iyo meelo fogfogba ilaahay in niinfuro yaa ilaahay ku rajaana haadaa maa naquul wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu inta aan halkaas ku sugnaa waxaan la kulmay qaar ka mida nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bokool oo farxadda ciidda la qaadanaya bulsho weyntooda الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الحمد لله تقبل الله منا ومنك ومنكم صالح الأعمال dhammaan walaayadka islaamiga dhammaan dadka muslimiinta gaar ahaan iyo guud ahaan waliba lahaa insha allah ciidan ciidiye un oo muslimiin eh kitaabka ilaahay ka sugna jihaadka ka jarna gaaladan meelbada ku ku bati allahna deersi insha allah may baan argayahay ciida hanitooti munaasab ahaan iyo wadanka jawishay deganyi runtii xamlaatiin hanay qaadani ilaahay jibiyey aaragna qabna alxamdulilah roobna nimbalawda iyo ilaahayna waafajiyey maanta waa maalin farxadeed bulshada qaraabada asxaabta ayaa salaamaysa adoo fursaddan ka faidaysanaya ما شاء الله دمان دتك مسلمين دمان دلك عالم كيو يو داخل كبرنتي يا سلامة مركن كوريت مركن كوريت ما يسنا أمريكان حركة شوال المجاهدين آه برجع أفريقيا أمريكان أبي بيدي يا سلامة رنتي يو دمان مكاتيتي سكال دوين حير ولاية إلا بسم الله كلي guud ahaan warta muslimiinta meelbiyo roogaan salaan ma hayo salaan oo ardan oo muslimnimada injeela ka kasta ka iladhalada ka inildhalaneeba sabooyin iyin ilaahi subxaana wa tacaala dartiisa injeela ila salaama hay taaniyan waliba salaamay amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin abuu cubayda xafidahullaahu guunaanga salaame usiyonayto inti garbooje eh usagalaha ku bilaaw ilaa gobol mintuule salaama hay sidoo kale qaybaha bulshada oo aan mikrofoonka la dhex qaaday ayaa iiga waramaya dareenkooda farxadeed ee ku aadan maalintan ciidulfitriga
magacayga waliba abu hamsa yalare an oo waliba magaagay ka bilaabow iidigeek eeda waliba aan ka farahaan alxamdulilah ciidul mubaaraga lena ciidun haata waliba haade nin dhimanaytay oo kalu tan waliba tiidiya nibid alani deersi soonka la anani aqbal salaada alani aqbal iidda eeda walib wah walib wah shacuurta eedaan kaa hanta geeg marka hadda iid iid mubaaragu eedaa walib wah lahaan iidi hadda musallo oo walib wah hadda hadda korble ninka suubineen hataa walnin suubi hadda iidi iid la koobo kornaa geeg walib wah shaanije marka eedaa walib wah aan wanaagsanta iidun iidiye uno bashbash barwaaq arday si arday ku doron ana dawlad islaamiyaan arday quwa aragday tan ku qowu badanta ilaahay arday narooji alxamdulilah maylanaa bariga afrika ilaa arday filistiin may fadaana arday insha allah ini arday iska hirinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waybaka iidayna gee gobolka bokool iyo farxadda iidayna maasha allah maasha allah way gaar ahaan waybaro gobolka bokool tiyeeg loo roog safaylaanka iidaysadayna hataa uu ka tamaciifane todobasaylisama dahayta maqrabka si una muhaajiriintan i una melaraa iidan isla galni todobasama dahayta jiifanyaa malee maasha allah sfaylaankiiday sidaayn maasha allah eelkii qaraabada yaa salaamaysaa fursaddan adag faidaysanaya dhammaan muslimiinta meel ka suroogdo salaame gaar ahaan mujaahidiinta oo maasha allah markasta bashaaradan in gudbihay may baa lahaa ilaahay kiigin shahiidi shahaadiis alla ku aqbal kiigin dhaawac min dhaawac shay alla bogsi kiigina duroogan ilaahay meel raagul iyo caafimaad iyo nasri iyo allahna sii insha allahu tacaala waxaynu halkaasi kaga soo gudbaynaa sawirka guud ee aan idinka siinay musallaha qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dareenkooda farxadeed iyo kelmadihii ciidda kadib haddaba maxaa xiga oo aad filaysaan diyaar garowga loogu jiro damaashaadka ciidda weli fare kama qodna waa cabdulqaadir maxamed rabbaani oo idinkala soo hadlaya fagaaraha ansaarulqudus degmada tieglow iminkana aan eegno sida loogu ciiday wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo walaalkeen yaasir maxmed iyadoo maanta guud ahaan wilaayaadka islaamiga iyo caalamka looga wada dabaaldegayo munaasabadda ciidda ayaa waxay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada hiiraan dhankooda u dabaaldegayaan munaasabadda ciidda waxayna bulshada ku dhaqan wilaayada salaada ciidda saaka ku dukadeen fagaarayaal ku kala yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan أيها المسلمون إن المجاهدين قادرون بإذن الله على دحر أي قوة عادية تسول لها نفسها الطمع في هذا البلد وخيراته وكما استطاع المجاهدون مقاومة العدو الغربي فإنهم كذلك على استعداد لمواجهة وسد الأدماع الحبشية أو التركية في الاستيلاء على الممرات البحرية الصومالية فإن الصومال لأهلها والمسلمين ولن يسقى منها حبشي سليبي شربة ماء إلا بحد حديدة أو دفقة شهيد fagaaraha weyn ee ashahiid sheekh mukhtaar abusubayr ee degmada buqa qable ayay saaka bulshada ku dhaqan magaalada buqa qable iyo mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ku wada dukadeen salaada ciidda sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa bulshada ku dhaqan wilaayada iyo guud ahaan muslimiinta caalamka ugu hambaliyeeyey munaasabada ciidulfidriga munaasabadda ciidda ah darteed waxaan halkan ugu tahniyadaynayaa guud ahaan dadka muslimiinta ah caalamka meel kastoo ay ka joogaan waxaan leenahay taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal kulla caamin wa antum bikhayr allah tabaaraka wa tacaala ciiddan ciiddeeda kale islaannimo iyo iimaan dhammaystiran allah nagu gaadhsiiyo nasri iyo guul ay cadowgaynoo israacoo jabay allah inagu gaadhsiiyo allah tabaaraka wa tacaala dhibaatadanna haysata ha inaga dulqaado dhibkiinna iyo wixii idin dhibo waa dhibkeenna wixii idin farax geliyena waa farxaddeenna waxaan si gaar ah u xusayaa dhammaan mujaahidiinta ku nool adraafta caalamka umaradooda iyo askartoodaba waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran wabaaraka allaahu fiikum ribaadkiinna iyo jihaadkiinna allah idiin barakeeyo ikhwaanana ramadaankan iyo ciidda aan maanta joogno ilaahay subxaana wa tacala ciidulfidri mubaarak alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo aadiyey ayada oo nasri iyo guul ilaahayna siiyey iyo futuuxaad ayada oo xamladii ictidaa'iga ahayd ee sharcila dirirka ahayd ilaahay ku jibiyey isbahaysatadii riddada iyo kufriga caadiga isugu jirtay ayada oo xamladii wilayaadka islaamiga ah lagu soo qaaday ee bariga afrika ee hadda xabadda ka dhacaysa duleydka magaalada muqdisho ayadoo la iskula jira ayada oo la iskula jira madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa sidoo kale bulshada muslimiinta ah ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidulfidriga allah subxaana wa tacaala marka hore ku mahadinaynaa allihii bishii ramadaan na waafajiyey inaan soonno oon istaagno la soo gaarsiiyey maanta oo maalin ciid ah muslimiintu dhammaan ay ciidayaan munaasabadan ciidda ciidulfidri almubaarak waxaan meeshan ka salaamayaa muslimiinta dhammaan caalamka meel ay joogaan waxaan u soo jeedaynaa salaanta islaamkaan ku salaamaynaa gaar ahaan waxaan si gaara u salaamayaa ragga mujaahidiinta ah ee huquurta ku jira ee fariidada jihaadka u istaagay ayadoo dad badan oo muslimiin ay cadileen fariidada ay ka tageen oo ay dayaceen oo noloshii ay ka doorteen iyo muxuu ahaa masaakiintii iyo ay ka doorteen iyo guryihii iyo xaafadihii dadka u istaagay fariidada ayadaa mahjuurada ah ee soo nooleeyey ee huquurta ku jira ee cadowga la xisaabtamaya ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska beesha gaaljecel oo isla musallaha kelimad ka jeediyey ayaa hambalyo ciidda u diray ummadda islaamka ilaahan u mahadinaynaa nimcooyinkiisa faraha badan la siiyey maanta oo ay maalinta ciidda kow tahay ciidulfitri waxaan dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan muslimiinta bariga afrika oo khaasatan ummadda soomaaliyeed la qaybsanaynaa farxadda ciidda ciidulmubaarak waxaan leenahay taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kulla caamin wa antum bikhayr allah caza wajal waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi wa sifaatihi ramadaanka ramadaankiisa kale insha allahu tacaala inuu nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo dalkeenna oo allah tabaaraka wa tacaala noogu xereeyo cadowga noocyadiisa kala duwan leh ee saliibiga ah ee caddaan iyo madow leh iyo murtidiin dhammaanba alla waxaan weydiisanaynaa insha allahu tacaala inuu dalkeenna nooga sifeeyo sidoo kale halkan waxaan kaga hambalyaynayaa dhammaan mujaahidiinta meel walbay joogaan oo khaasatan umaradooda oo khaasatan waxaan halkan kaga hambalyaynayaa umarada bariga afrika ee ugu horreeya sheikhana abu cubayd waxaan leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal bulshada saaka salaada ciidda ku soo tukaday musallaha sheekh abuzubayr ee degmada buqa qable waxaa ka mid ah dadka kala yimid magaalooyin ay ka mid yihiin muqdisho iyo beledweyne iyagoona farxadda ciidda kala qayb qaatay bulshada buqa qable ee hoos harsanaya raayada tawxiidka waxaan ka imaaday degmada beledweyne hadda degmada buqa qable wilaayada islaamiga hiiraan walaa xagga waxaa wax ciida ah kama jiraan keliya waxay kasameeyey maanta ciid waay marka waxaan jeclaasi inaan kusoo ciido wilaayada islaamiga hiiraan degmada gaar ahaan buqa qable marka aad iyo aad aan faraxsanahay inaan ku ciido buqa qable أنا بق عيد ولا لي مسلمين العيد أو ما وأما رسالتي إلى الكفار والمرتدين فأقول خبتم وخسرتم فها نحن اليوم نفرح ونسعد بحلول عيد الفطر المبارك في الولايات الإسلامية تحت غضوف الشريعة وتحت راية التوحيد خفاقة على رؤوس الجبال ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون استفادة من هذه الفرصة نقدم تحية إلى إخوان المسلمين عامة وخاصة إلى إخوان المجاهدين حركة الشباب وحييكم بتحية مباركة مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك نقدم تحية إلى إخوان المكتب الإعلامي ونقول لهم أيا جيش كنتم شمسا وكنتم ضلاعا وكنتم حصونا لا ولا ننسى بجهودكم يا أصحاب الإعلام أشفيتم صدورنا بعرض التصويرات وقرت عيوننا بمشاهدة الأفلام الجهادي وألذت أسماعنا باستماع الأخبارات guud ahaan degmooyinka ceel cali ceel cadde iyo deegaanada mukeele ceel warre show buurweyn qoobyaxaas booco nuur farax darajanta jicow buuq doosaar iyo heelo bannaan iyo deegaanada kale ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa saaka fagaarayaal looga wada tukaday salaada ciidda iyadoona bulshadu ay u dabaaldegayso maalinta ciidulfidriga iminkan aan eegno sida loogu ciiday wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaana inooga warrami doonaa walaalkeen marwaan maxamed iyadoo maanta ay tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidri ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada galhareeri iyo magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa maanta labada ragcadood ee salaada ku tukaday fagaarayaasha alansaar iyo alaqsa ay ku yaala degmooyinkaasi iyadoona ay soo xaadireen dadweyne aad u fara badan oo isaga kala yimid xaafadaha magaalooyinkaasi waxaana bulshada muslimiinta ah musallayaashaasi salaada kula tukaday mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud oo ugu horeeya waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kadib tukashadii labada ragcadood ee salaada waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida ayaa fagaaraha alansaar ee degmada calbuur kula hadlay bulshadii muslimiinta ee soo xaadirtay isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad qayimo ah walaalaheenna reer falastiin iyo dhibaatada meesha ka taagan waad ogtihiin oo dareenka dadka muslimiinta meel ay joogaanba maanta meeshaasi waxa ka socdo indhaha lagu hayaa ee ma aragtay waa loo duceeyaa qof kasta intii tabartiisu dadaalaa waxaadna ogaataan dadkaas muslimiinta ah dhibaatada ku socota in ilaahay horta ogyahay arrin ilaahay ku maqan yahay oo ilaahay ogeyn ma aha wax walba xikmad ayaa ku jirto waxaan rajaynaynaa sumuudkaas iyo adkaysagaas iyo dhadkaas oo maaragtay la baabi'inaayo gadaasheeda arrintaas khayr badan baa la filaya insha allahu tacaala ducadii iyo intii tabarteenna aan u dadaalno waxaan leenahay bulshada walaayada galgaduud maaragtay taqabal allahu mina wa minkum saali alcamaal dadaalkii juhdigii iska ogeyn rag iyo haween maaragtay dhallinyaro dhaqanka ee dhammaan waxaan isku ognahay insha allahu tacaala shaqada islaamka iyo aagii aan joognay sidii aan ahayn inaan kasii labalaabno sidoo kale ogaas cabdulaahi daahir axmed oo ku sugnaa fagaaraha alansaar ee degmada ceelbuura ayaa fagaaraha kala hadlay bulshada muslimiinta ah ay soo xaadirtay waxaan taaganahay fagaaraha alansaar ee degmada ceelbuur aan ku ciidna maantay ilaahay baa ku mahadsan runtii halkan waxaan tahniyad uga diraa si guud oo caam ahaana muslimiinta ciiday maantay kuna ciiday ciid nabadeedoo barwaaqo ah oo maaragtay wanaagsan si gaar ahaaneedna waxaan tahniyad ugu dirayaa wilaayada galgaduud bulsho weynta ku nool oo muslimiinta ahoo maanta wilaayaadka ku iidaysa ayagana waxaan leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal iiddu waa iid wanaagsan waxaan leenahay markaa iyadoo hana lees cafiyo madarkana ilaahay ha laga baryo ilaahayna madar khayr qaba allah noo keeno oo caama ilaahayo rabbiyowna soo roobey ilaahu madar noo keen ilaahayo rabbiyo madar noo keen kulaylaa jira ilaahuna soo qabooji ilaahayo rabbiyo cadowga jebi intaasi kadib idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mikrofoon kala dhex qaaday bulshadii soo xaadirtay fagaarayaasha alansaar iyo laksa ee magaalooyinka galhariiri iyo ceelbuura kuwaasi oo ka warbixiyey dareenkooda farxadeed ee maanta annaga maanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dareenkeenu aad iyo aad buu u sarreeya wanaag iyo khayr baan ku faraxsannahay waxaan soo dhowaynaynaa bisha ninka la shawaal kowdeediiaan maanta taagannahay masallaha ninka lansaaraan taagannahay ilaahay baa ku mahadsan wiilasha dhadhalla ilmaha carruurta dhallinyarada hooyooyinka si guud iyo si gaar ahneedba waa laysugu soo baxay aad iyo aad bay fagaaraha dadka soo xaadira aad iyo aad buu u badan yahay aad iyo aad buu u badan yahay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waa ninka lala maanta waa waa shidannahay waa shidan si fiican iyo si fiican iyo si wanaaga ayaan ninka leeradan u ciidaynaa maasha allah aad iyo aad waa aad ugu wanaagsan tahay ciiddu maanta waxaa waaye waa dadkuna aaday usoo maarata kulmeen ciidduna aad iyaga wanaagsan tahay ilahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala ka waran fagaaraha sida loo diyaariyey iyo dadka soo xaada maasha allah waxaa la diyaariyey si aad iyo aad u wanaagsan ayaa loo diyaariyey dadka soo xaadirana aad u fiican ugu badan yahay rag iyo dumar bale iyo carruur intaba aad iyo aad ayaa loo soo xaadiray aadna waa loo diyaarshay maasha allah maasha allah maasha allah horta si guud iyo si gaar ahaaneedba waxaan u hambaleynayaa walaalaha mujaahidiinta khaasatan amiirka mujaahidiinta abu cubayda xafidahullah iyo qaadada muslimiinta dhammaantood meel kastay joogaan si gaar ah annagoo maantay waxaan halkan hambalya aad iyo aad iyo duca iyo tahniid ugu diraynaa walaalaha mataqaanaa reer falastiin ilaahay tabaraka tacala waxaan u baryaynaa inuu mataqaana ka dul qaado si guudna shacabka muslimka u duceyno waxaan leenahay ilaahay tabaraka tacala cambashini ka aqbalo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idan magacaygu yahay miska axmed nuur ee joogta degmada galhareeri gobolka galguduud maasha allah maasha allah allahu akbar allahu akbar taqbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal aad baan u iidnaa annagoo aad u faraxsan oo aad u labisan alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan marka waxaan meeshan ka salaamayaa walaalaha mujaahidiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan kuwa furamaha galguduud iyo mudug joogo iyo shabeellada dhexo alxamdulilaah ilaahi subxana watacaala ha idin ciseeyo hana idin barakeeyo meel walba ood joogtiin asalaamu calaykum magacaa mustaqisho joogta degmada galhareeri maanta si fiican ayaa loo ciiday damaashaada ka jira degmada maasha allah ciid mubaalag ayaan leenahay wilaayaadka halkan waxaan salaam udayadaa xarakada mujaahidiinta shabab uga horeeyo amiirkeena abu cubeyda ciid mubaalag ayaan leenahay wilaayaadka dhan asalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum magacaygu waa umu cabdilaahi oo ku sugan degmada galhareeri maasha allah maanta ciidulfidri ayaan ku ciidnay degmada galhareeri saa'id ayay u macneed maasha allah halkan waxaan tahniyad uga diraa mujaahidiinta kuwa suquurta ku jira bixirin iyo kuwa kaleetaba waxaan salaamayaa gaar ahaan amiirkeena abu cubayda mujaahidiinta falastiin iyo muslimiinta falastiinna guud ahaan allah u gargaaro ilaahay subxana watacaala ha u gargaaro annagana aada u iidana maanta maasha allah shucuurteen aad bay u kacsan tahay maasha allah anuka aad u faraxsan oo ishambalyaynayna musallaha galhareer ku sugannahay gurgurtana dulli iyo jabowna ka kabsan allah ku rido maamulka islaamiga ah ee degmada ceelbuur ayaa bulshadii soo xaadirtay fagaaraha lansaar u iclaamiyey in galabta fagaarahaasi uu ka dhici doono fantasyo ballaaran oo si aad ah ay u diyaariyeen si weyn ayaa maanta loogu wada ciidayaa dhammaan degmooyinka ceelbuur galhareeri xiindheere webxo galcad ceelgarasa iyo magaalada coosweyne iyo sidoo kale guud ahaan deegaanada wilaayada galgaduuda iminkan aan eegno sida loogu ciiday wilaayada islaamiga ah ee gado iyo munaasabadda ciidda ee halkaasi ka dhacday waxaa inoo eegayaa walaalkeen casaam carafaad الله أكبر الله أكبر الله أكبر iyadoo degmooyinkay deegaanada wilaayada islaamiga ee hegado si wadajiro looga wada ciiday ayaa waxaa fagaaraha weyn ee abuuyaxya libiya ee ku yaala degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga hegado iskugu soo baxay boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan degmadaas oo ka kala yimaaday xaafadaha magaalada goobta musallaha waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hegado oo ugu horreeya waaliga wilaayada islaamiga sheekh luqmaan abu anas idaacadda islaamiga andalus ayaa makarafoonka la dhex qaaday bulshada degmada ceelcadde iyagoona ka warramay siday u ciideen iyo dareenkooda farxadeed ilaahay subxaana wa tacaala baa mahad u celinaynaa mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad iyo mar kun mar ilaahay baan mahadinaynaa subxaana wa tacaala rabadaanna gaarsiiyey noona qadaray inaan soonno oo nabad ku soonno oo nabad ku iidno ilaahaygaasaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala na siiyey madar amnina siiyey istiqraarna siiyey ilaahaygaasaan mahadla subxaana wa tacaala umma waxaan u mahad celinaynaa maamulkanaga walaayada heer gobol iyo heer degmo iyo heer dacwo inta ka dhaxayso intaas isku howlahayey in haddii ilaahay kuu ran yahay ta howlahan ka shaqaynahaya u taagna habeen iyo maalin iyo kuwa dhiiggooda aan ku jiifno oo difaaca iyo furanaha ku jiro yaan hambalyo iyo salaan iyo mahad gaara u diraynaa insha allahu tacaala waan iidnay si qurxan baan u iidnay garoonka waana loo habeeyey cagaar buu ahaa wuu qurxan yahay joog iyo nabad iyo ka shaqayn fiican iyo maamul iyo isku idaaro fiican waa iidnay amni baan ku iidnay barwaaqaan ku iidnay nabad baan ku iidnay ilaahay waxaan ka rajaynaa ramadaanka kale inuu nabad nagu gaarsiiyo iyo gaalo jabtay iyo muslimka guulaystay oo raayada islaamka ay ka taagan tahay soomaaliya iyo khayrkeedba ilaahay saasaan ka rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim magacayga mawliid tamriyo colow gada alcadde alcadde maanta sida looga ciiday alcadde maanta waxaa loo iiday si qurux badan oo qurux badan oo qurux badan oo maasha allah oo dad badan hadda reer alcaddo alcadde ka maqan xataa ayna maanta filayn in looga iiday kenyana ayna jecleen in loo iido baa loo iiday maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baana ku mahadsan bal ka waran xilliga ay ciidan kusoo hagaagtay ka waran ciidihii hore farqiga u dhexeeya wax fara badan baa u dhexeeya ciidan maanta xilliga ay ku soo aaday wax ciidoo hadda xilli dhow noogu soo aaday maana arag asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa degmada caalcadde gobolka gedo waa nabad nabad baa lagu iiday aad baan u wanaagsannahay alxamdulilah tanoo kale waa mid noo dhinnayd roob iyo nimco iyo caano iyo barwaaqo iyo iid baa isugu kaana darmatay ilaahay baanan ku shukrinaynaa gaalada allaha jabiyaan leenahay islaamkana allaha guuleeyo ilaahay baa ku mahadsan si qurux badan oo wanaagsan baa loo iiday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin rabbi baan ku mahadinaynaa ciidan waa ciidihii hore iyo ciidan waxaad moodaa inay fadliga dheer tahay barwaaqada iyo roobka iyo caanaha iyo nimcada isku aaday inay dheer tahay baad moodaa marka ilaahay baa ku mahadsan midaan mideeda kale inuu ilaahay nabad nagu gaarsiiyaanaan rajaynaynaa insha allahu biidnillaah waxaan ugu tahniyadaynayaa horta taqabal allahu minna wa minkum baa leeh ilaahay baa ku mahadsan ilaahay waxaa weeye waxaan ugu tahniyada inay cadowgana iska dhexiyaan gaaladana habaaraan islaamkana garab istaagaan maryaman maxamed aadan degmada alcadde alcadde maanta sida looga ciiday maasha allah ee looga yidhi barwaaqaya maxaa ku dhahaye taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal roob iyo barwaaqo maasha allah lama koobi karo wallahi saaka farxadayda muslimiinta dhammaanteed waan salaamayaa taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal ayaan leeyahay najmo degmada alcadde maanta alcadde sida looga ciiday maasha allah si wanaagsan aa looga ciiday maasha allah ciidan waxay kusii caaday barwaaqo maxaa jow macaan maasha allah aad aan u faraxsanahay si wanaagsan maanta looga iiday ciid meesha maxay degmada ceel cadde maasha allah waa faraxsanahay maasha allah farxadda ilama soo koobi kara maanta dhammaan muslimiinta dhammaan baan salaamayaan gaar ahaan mujaahidiinta bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa fatx xasan abdiqaadir walaayada geda gaar ahaan ceelcaddo maasha allah si weyn baa looga iiday aad baa loo faraxsanyay dhammaan muslimiinta maasha allah aad aad baa looga iiday xilli maxaan ku raadaaye soon noo soo dhammaaday oo ciidu nagu soo hagaagtay xilli qabowa maasha allah waa dhammaan muslimiinta ayaan salaamayaa gaar ahaan mujaahidiinta furunta ku sugan sidoo kale waxaa fagaaraha ku sugnaa namadon cali sandheere oo ka mid ah waxgaradka degmada ceelcadde isagoona ka waramay sida looga ciiday degmadaas الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إلهي بان مهد اسكالي إلهي نعبورتي ونفت النقليي ونسو قارسي وقت قان أساقا مهد وين اسكالي أساقا مهدين إنا مهد دبديد وحان تكني إيدي رمضان صدن كئت وعلى صومي إلهي وحنقوب noogu barakeeyey madar baan ku helnay nabad baan ku helnay haddii alle kuu roon yahay wanaag baan ku helnay khayr iyo barakaan kala kulannay mid soonkii noogu fiicnaa oo intaan dhowaan arkahayay iigu fiicnaa buu ahaa aniga shakhsiyahaan kolkan ka hadlo caalamkao dhanna waa laga sheegahayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ramadaankaasaan soonnay iyo iiddaasaan tukannay rabbigay waxaan ka baryaynaa ajir iyo xasanaad ilaahay inuu naga siiyo ummadda islaamkaana meel meelay joogtaba waa u hambalyaynaynaa waxaan leenahay iid wanaagsan iid barakaysan iid nabadeed iid khayr qabta iid wax walboo barakiya wanaaga wadataan yaan leenahay dadkana allaha barakeeyaan leenahay diinta kor allah ka yeelo waxaan ugu baaqaynaa ummadda islaamka dadaal weyn inay sameeyaan mar kasta iyo mar kastaba inay dadaal weyn sameeyaan mar labaadna waxaan sii leenahay gaalada allaha jebiyo allaha jebiyo allaha jebiyo annagana waxaan leenahay diinta kor allah ka dhigo gaaladana allaha jebiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi maanta arbaca kowda bisha shawaal waxaa si wada jira looga ciiday degmooyinka deegaanada walaayada islaamiga ee gedo sida deegaanada tuulo barwaaqo shanqolow ilbeete faafaxdhuun iyo buusaar iminkan aan eegno degmada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool walaalkeen cabdilqani maxamed ayaa ka warramaya
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم halkan waa fagaraha ansaaru shareeca ee magaalada buurdhuxonle ee wilaayada bakool safar laba maalin ka hor aan kaga soo ambabaxay magaalada tiyoglow ee wilaayada bakool ayaan ku imid halkan si aan farxadda ciidda ugula qayb qaato bulshada magaalada buurdhuxonle daqiiqado ka hor ayaa laga tukaday labada ragcadood ee salaada sunnada ah ee ciidda waxaana fagaraha soo xaadiray boqolaal dadweyne ah oo isugu jira rag dumar iyo carruur oo ay qayb ka yihiin walaalaha mujaahidiinta wejiyada dadka soo xaadiray fagaraha ayaa laga dheehanaya farxadda ciidda jawiga ayaana ah mid aad u deggan maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay ka da'een roobab si weyn loogu diirsaday iminka waxaa ii muuqda nabadoon xasan cali aadan yaanyurey nabadoone ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee andalus ee marka hore ciid wanaagsan maasha allah nabadoone waxaad inoogu warbixisaa ee waxa halkan ka soconaya ee fagaraha ansaaru shariica maadaama maanta ay tahay ee maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitriga alxamdulilaah may roogna ha magaalada buurdhuhundha musallihii ansaaru shariica ya roogna may ku sore way ku iidaysadii salaadyalla ka tukadii farhad eed uwiin ya ku muugda yadaho maniska qooyan migal i baraang i ariir intii dadka ka koobanahay niska qooyan maasha allah dhegaystayaasha waxaad sawir guud ka siisaa xuduurka dadweynaha iyo waxa halkan ka soconaya adigoo soo koobaya sada gobolka langhaadare midii aan tusaale yar manaha aan ku bii hataa qiibti intii liinka tala galay manaha dadkan iniyoo manaha ka tukadaan liinka tala galay dadkii manaha buur dhaafiyeen ilaahay ka mahadsan se oo mana may dareema seha magaalooyinkii kale dhan gobolka niska qooyan dareema hayta ilaahay ka mahadsan barwaaqi bashbashan ka kiidaysid waa tahay maadaama halkan horay aad uga ciiday dhegaystayaasha sawirkiisii ciidan iyo ciidihii hore haddii ay jirto waxyaabo ay ku kala duwan yihiin haddii aan macnaha sawirku bi iidogi oo tan ku reeyin an intaan hata buurdhuunla waqti rooga ilaa tumansan iyo naytomelogaasay ka noola iyo tanhaata waxoo gaabkan hanhaadaray ama jadwal sisadan dhasanyi antu kormahayay marna walada maskanta macnaha yani ciidan farac geliyaa kuma wada aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon xasan cali aadan markana waxaan ku wareejinayaa nabadoon mayow macalin xasan oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka ee ku soo dhow nabadoone ee marka hore ciid wanaagsan taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waa dhowahay insha allahu taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal yalla nabadoone waxaad inooga warantaa maadaama aan ku sugannahay musallaha ansaaru shariica ee magaalada buurdhuxonle dhegaystayaasha sawirkaasi waxa halkan ka soconaya maasha allah maasha allah ilaahay ka mahadsan ilaahay maarne amnigan iyo istiqraarkan nasay eediyada aan ka faraxsangna iid eed maarne lahan haadari xuduursha eed umbaleerinyi haddii bulshadu maanaha reer bakooleyin si toos ah si gaar ahaan i guud ahaanba lahan haadari ahmidu eed in wiino eed ulusna maarne may buwaah lasay ee may dareemo hayne farhad horbuunan aragna iitan oo kare hormahana marna kulays un hata dareemana tumiyo nay dhoorsan iyo anta ka iidani oo raayid islaamka ninka surunayti laakiin tabdiilka hata laka suubi weliba inoo kale mahana marna booror haddii haadafadi haddii raayida islaamka haadafadeen ee maarne may buwa haddii maarne dugsiyada madaarista quraanka oo laha habeey madarasa kasta oo maarne may buwa boorshe wadata ee maarne may buwa raayida wadata boorshe oo maana shaacirta ku muuqato maana shaaciru islaam eta madaarista ayu noo walaay madaaristaas ka baxay oo boorshe wadata ya maanaha galaayan may kale ilaahay subhanahu wa ta'ala kama hasinya ay taanta islaamka oo maarne yoona saasi kadalika maarne may baan ku qeyb qaadeen madarasadii iyo walbarashadii oo heer sare islaamkan gaadi walaa islaamkan gaadi yoona maarne xuduurkaasi eed eed han haadiran eedan ka faraasnan taas maana yaar go'ay may baarago hayne maarne may baa dadweynaha oo kaagahay boorasho la kahen haddii gabdhayin iyo onay haddii maanaa wiilalayin gabdhooyo onay maanaa wiilasho on iska dheehmaan lamba sidii shareeca islaamka inta la galay inshal hariirsideen farxad yoon eed iyo eed maanaha wejiidi yoon unku muuqata intaasa yaayin muuqata aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon mayow macalin xasan markana waxaan usii gudbi doonaa qeybaha kale ee dadweynaha maayimay bareeraya absami muqtaarawan kadhohaydaada andalus maasha allah maasha allah safaylalinkii degmada buurdhoorinowna eeyeedalinkii dadka maasha allah safaylalan haadar maasha allah orbaangakiida iidan amalba hormaaragn degmada urdhonisanakiida hormaaragna maasha allah magagayta maraymaal yuusuf aliyarhe garo way roogna banaanka ansaaro shareeca roogna buuruxunlo kumadaya roogna way buwaaha eedaanka faraxsagna walowna hata aragaana walaha ka koobo koroma e ilaahay mahatisaana jarta alxamdulilah alxamdulilah eedii eed yaanka faraxsagna ilaahagii nabad ifiyaa haniinka dhammaay wali buwaaha soonka fabajayna ilaahayna sii ilaahagii haniin dhamaayaana mahad isku le geekun oo wada kulmagna dadka muslimiinta ee raayada islaamka hoostiiska noolna ilaahay inka mahadyaan alxamdulilah alxamdulilah farxad lahan kooba korna yaa ilaahay inka mahadyaana alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah maasha allah farxadda ayna i dareenkayna shacuurtayna eedaan kacsanta geek ilaahay ka mahadsan geek una roogno masallahay oo ashaaru shariica ka soogna ilaahay mahadis ilaahay niishaani maylar iidul fidri ka iiduhayn eed iyo eedna mayla rahay geeka faraha oo lahan koobo korno iidu una hor ninbalaawata weliga inaan ka iidna geeka ka iidahayn sidoo kale sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamigaha ayaa dhankiisa fagaraha kula hadlay qaybaha kala duwan ee dadkii halkaasi soo xaadiray ilaahay subxaanahu watacaala haysan barakaay jazaakum allahu khayran dhammaan muslimiinta maylaha markaleeto hanii'an lakum biciidi alfidri almubaarak tan kale bay wahee dhammaan muslimiinta halfariingaan daree marka maca almujaahidiintiyo dadka may wahee muslimiinta sidii ooba lama layo lan dagaalama hayo cadowga ilaahay subxaanahu watacaala maalin iyo hamiin la xisaabtamo hay oo qorajay haaysado habadiis haysado dagaal usa qorsheehay mar usa hujuum qaadahay mar weerar qaadahay si leeh cadowga saasan la xisaabtamahay la legdamahay ilan an kaalmayahay garab surum ducaada maalka taageerada walwalba la garab surum lan saddexaad maamalan baahan oo hatana muslum ah guraw marka markan dhammaan muslimiintaasi mujaahidiinta safka hore ka jiraan iyo muslimiinta ee may wahee taageeradii iyo dadaalka la garab suron may lenaa nololiin may ka jarta jihaadka ka jarta marka nololeen may ka jarta jihaadka ka jarta marka ini may wahee diintan lahankaxad gudubna sidii fadaani ilaahay aan caabudno sidii nafteen lahankaxad gudubno sidii ilaahay niin sharafi unoon sharfagna noolanno caqligeen lahan ka xadgudubno caqligeen nadiif ay cilmiga ka qaadano ka camal falno
maamulka islaamiga ah ee magaalada buurdhuxunle ayaa inoo sheegay in galabta oo ah maalinta koowaad ee damaashaadka munaasabadda ciidda ay jiri doonaan fantasiyo xiise badan oo qayb ka noqon doona dabaaldegga ciidda cabdulqani maxamed idaacadda islaamiga ah ee andalus magaalada buurdhuxunleh wilaayadii islaamiga ah ee bokool sidoo kale caalamka islaamka ayaa maanta si weyn loogu wada ciiday munaasabadda ciidulfidriga oo ka mid ah ciidaha uu allaah ku manaystay addoommadiisa muslimiinta ah guud ahaan warkeenna duhurnimo maanta waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu